marka ayna ka faa'iidaysan waxaad arag maxaan arkaynaa maarata inuu yahay wax khalad ah saas darteed waxaan maaragtay dadka walaalaha aan ka codsanaynaa inay maaragtay gadaal loo baxo saaxada masjidka la fadhiisto aayar maaragtay sida la-aan maaragtay si wanaagsan loo loo dhagaysto intuu nooga imaanayaan nimankii maaragtay arrintan loo xilsaaray arrintan maamulkeeda lahaa marka ayagaa noo imaan doonaan oo arrintan nagala wareegi doonaan arrinta mar hadday ayaga la wareegaanna iyaga unbaa maaragtay mas-uulka ah waxayna ay rabaan iyo nidaamkay rabaanna iyagaa dadkii ay u sheegi doonaan laakiin nin kasta oo caaqila hadda wuxuu arkayaa sidan hadda wax u yahay inuuna sax ahayn marka bal aan fikirno sidii aan wax yeelayno marka marka walaalkay ismaaciil baan maarka ku wareejinaya isagana xoogaa maaragtay wixii uu ka arko ha idiin sheego sal allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam
horta kheerka dhanna waa fajiyo waxaan idin xasuusinayaa waxaa loo yimid arrimo muhim oo la rabo in la wanaajiyo ayaa loo yimid waxaan idin weysiinayaa muran looma imaanin horta saa u ogaada dagaal iyo laba qolo oo dagaal ka dhexeeyo oo maxaan ku raa la heshiisiinaya looma imaanin waxaa loo imaaday mas'alo diini in xaggay jirto ay ku wanaagsan tahay ee xag ay maxaan ku raa xaggay sax ka tahay in la arko ayaa halkan isugu yimid idinna waxaa idinku soo dhaweeyey inaad dhegaysataan oo sida ay tahaan u qaadataan marka sida aawadeed waxaa laidinka codsanayaa in iidan buuq iyo hadal iyo waxba iidan keenin waxaa hadal u furan yahay laba guddi toddoba meel eh iyo toddoba meel eh mashaa'ikhtaas keli ayuu hadalka u furan yahay iyo niman laba oo maxaanku idhahaa laba qof oo guddiga maxaanku idhahaa maamulkiisa wadayso waxaa uu ka mid waxaa labadaas la keliyahaa faarax macallin iyo daahir sheekh axmed kacni iyo walaalkay macaawiya waxaan ahayn dadkii wax qaalaqaalinayay waana ku simaynaa marka ayagaana la wareegi doonaa xilka culamo waxoogaa wacdi jeedaysan ayagaa dooranayaa marka sidaa aawadeed walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa meesha halkan aan ku aan wada joognana waa baytullahi waa masjid masjidna buuq uma wanaagsano annagana af ahaantaana soomaali haddaan ahaan masaajidkay maxaan ku idhahaa wax ka dhex sameeyeen oo isku khilaafeen in la yidhaaha haddana waa magaxxumo haddayba magaxxumo ahayd soomaaliya maxaan ku idhahaa keligeedii maxaan ku idhahaa diinka doodaysa dhibna male waa arrin diina way fiican tahay waxoogaa khilaaf jirayaa la maxaan ku idhahaa masaa'il isku khilaafsanaa unbaa la sixi rabaa marka sida aawadeed dhegaysi unbaa la doonayaa qofkii inaad aragtan hataa shardi maaha waxaan ku raacnay hadda in masaajidka masjidka aan ka baxno oo masjidkaa hore oo weyn aan tagno banaankiisa marka intaasaa idin xasuusinayaa marka waana loo baahan yahay cariiriga inaan ka baxno dhegaha inaan wax ka maqalno unbaa maxaan ku idhahaa muhimade sababta alaabtan lagu hadlaayaa nin walba ka maqlayaa marka banaankaasaan u baxaynaa banaankaan wada baxno culummadana meel ay fadhiistaan kuraasa loo dhigo nafis leh miisasna waa loo samayni marka dib aan baxno toban
waxaan ku bilaabeynaa munaaqashada nin wadaad oo dadkao dhan ba wacdinayo wadaadaha munaaqashada ka qaybgalahayaan munaaqasha cilmiya oo meesha iskugu imaaday oo dhegaysanayo magaca lay siiyey waxaa weeyaan sheekh cabdullaahi yuusuf sheekh lahajila cabdullaahi yuusuf horey soo markaanay shan minid baad adigu leedahay oo aad
العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمهد له qofku marka uu fadhiisto halkan oo kale oo intanoo wujuuha ay u muuqanayso oo wada muslimiina oo bayd ilaahay ku kulantay wuu farxay kullu shaksin muslim oo arka wujuuhdani wuu farxay walaakiin marka qiraa'a la sameeyo waaqica muslimiinta haysta iyo aayaadkii iyo axaadiistu sida ayna amrayaan aada buu u naxayaa uuna ka murugoon qof kasta oo qalbigiisu nool yahay waxaan jeclaa inaan waqti badan idinka qaato ma rabo waxaa jira quluubtu uma furna ilaa darba alaayati bilaaya wa dafca alxadiidi bilxadiid wa ramya alqawli bilqawl wahaa kada intaasay hadda quluubtu u furan tahay waxaan u malaynayaa inaysan aada waasic ugu ahayn inay si fiican inta waaqica u aqriso aayaadkana dib loo fiiriyo maxaan u baahannahay maxaan se ka hadlaynaa meesha in la fiiriyo aayado yaryar baan marka xusuusin ahaan ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun ummaddu waa hal ummada alla waaxidana way leedahay aniga i caabudunay waxay u muuqataa marka in taas uu wax ku jiro khalal baa ku jira isukaankan waxa keenay ummaddii baa waxaad moodaa midnimadeedii baa wax ku jira qiimaha qofka mu'minkii wuxuu ku jira ama ummadda mu'miniinta ah laba kelimo yidhahdeen culimadu waxdat alkalima wa tawxiid alkalima waxdat alkalima kalimatu tawxiid oo muslimiinta o dhan kulminaysa iyo tawxiid alkalima kelimadoo la midayo dadka muslimiintii ay hal mida noqdaan qiimaha ummaddu intaasuu ku jiraa taas haddii laga baxo walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhab arixukum ha murmina oo haddaad murantaan fashal iyo isnac iyo awooddarra ay timaado sidaasuuna alla leeyahay subxaana wa tacaala salawaat ullahi wasalaamu caleyh laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum war ha iskhiilkhilaafinoo ha murmina oo marka ay qulubtiini iskhilaaftaan ood isnacdaan ood kala tagtaan ayaa likhwa waxaan jeclaan lahaa waxyaabo yaryar su'aalo yaryar oo ay taariikhdu qorayso alajaal alqaadimana ay aqrin doonto waaqica aan hadda joogno iyo kasoo socdaana ay inagu xukumi doonaan inaan wax idin xusuusiyo waana wada xusuusannahay kulligeen man lilaytaam markaan isugu nimaadno masaa'il farciya laa tusminu walaa tugni min juuc marar badan baan ku celcelin hadalkaas laa tusminu walaa tugni min juuc muslimiinta marka la fiiriyo baahida ay qabaan iyo waxa culimadii soomaaliyeed ee joogtay kenya gaar ahaan nairobi yaani nairobi qura odhanayna meelo badan oo kenya ah ay isu yimideen oo masaa'il inteeda badani aan waajib ahayn sunnana ahayn inteeda badan waajibna ma aha sunnana ma aha laga yaabaa in waa laygu khilaafsanya laga yaba rag badan oo ka mid lakin anaga ictiqaadi waajibana maaha sunnana maaha marka uu muranku halkaa istaago ummadda yaa u maqan agoonta aabbayoogood xarba alxarba almudamira oo aan lahayn hadaf ay dhammaynayso ilmihii agoontaha yaa ku maqan araamishii yaa u maqan yaa u dad ah caamatunnaas yay sugi oo ka rabtaa tawjiihin iyo maxay ahayd dulliga iyo dacfiga ay ku jirtay yaa laga sugayaa culimaday ahayd culimadiina waxaa laysku haystaa masaa'il idinkaa xukumi doontaan iyo alajaal alqaadima taarikhduna way qori doontaa alajaal alqaadima yaa xukumi doonta iyo waaqica aan ku noolnahay kolkaan fiirino meesha aynu ku noolnahay ama luqadan aan ku hadlayna dadka ku hadla dagaal baa socda saakadan inuu socdaa laga yaabaa hadduusan saaka socdna shalay buu socday maladii yamnacuna inaan ka wada hadalno taas war seen u joojinaa maxaan u qaban karnaa shacbiga inaan ka wada hadalno maxaa inoo diidaya maxaa inoo diidaya halkanaa laga maamulaa xooluhu halkan ay ka tagaan fikradduna halkan ay ka tagtaa in inta isu nimaadno saan hadda maanta isugu nimid een isugu nimid masaa'il farciya inaan ka doodno inta isugu nimid war maxaan ka qaban karnaa maxaan odhan weyne waxaa weeye waxay ila muuqataa khaybatu amal lilumma wey ummaddii waxaa haysata khaybatu amal maa bacda khaybatu amal waa meeshii keliya ahayd ee la sugayo waa culimadii maantana waxaan u wada fadhinaa masaa'il laa tusminu walaa tugni min joonaan ka wada hadalno waxaan kusoo khatimi hadalkayga waxba yaana kusii dheeraanin mar hore sheego waxaan u malaynaya inaysan quluubtu hadda waaqic u ahayn inay dhegaysato war badan waxaan idinka rajaynayaa culimmada isu timid inaad inaad aad u ilaalisaan baqiyata maai wajhi lculamaa inaad inaad xusisaan baan idinka rajaynaya oo aysan imanin qiimo darra hadda culimada haysata masaa'il farciyo aan qiimo lahayn marka laga wada hadlayo inaydan muran iyo dagaal inaydan ku kala tegin baan idinka rajay wasalaamu calaykum
noo muuqata maanta inaan iskugu imaana waxyaabo badan oo waaqic ah oo noloshaanadii oo habeen iyo maalin ah ayagi meel laiskugu taga laga wada hadlo inta badanaana laiska laiska dhaadhicin kara xaggiyo xaggaba oo dhaadhicinta aanan ahayn si cilmiyaysan wax la isugu sheegi karo laakiin way dhacday hadda waxaanu samaynaynaa labada labada gacanna ma ohan karo labada qaybna ma ohan karo laakiin wadaadaha hadda labada qayba oo maanta doonayaan inay sameeyaan munaaqasho cilmiya anigu horta waxaan aan u guddoominhayaa xaakimna ma noqon kari waxaan laga wada hadlahayana intiina badan baa iga taqaanaan oo diinta intaan ka garanaya inta soomaalida u badan tahay weeyaan oo dadkii wada maxay ahayd mutaqasinka intay joogaan waxaa weeyaan inaanu nadaamka iyo aadaabta munaaqashadanayto aanu ilaalinno oo si wanaagsan ay qolo kasta waxa ay dooni inay si cilmiyaysan ummadan islaamka oo meeshan iskugu imaatay ee ugu sheegto afkaarta ay ka qabtaa daliilkeedana ay qur-aanka daliilsadaan xadiidka daliilsadaan dee qolo kasta inay u samayso si aadaab leh waxaan inaga codsanayaa dadkiinan meesha imaaday oo dadka dhegaysanayo waad dhegaysanaysaan waxaad jeceshahayna waad dhegaysan waxaadan jecleenna waad dhegaysan waxaad samaynaysaan ama u kaalmaynaysaan inaad afkiinna qabsataan dhegihiinnana furataan cilmina qaadataan wadaadaha munaaqasha munaaqashadan cilmiyaysan isugu imaadeenna waxaan ka codsanayaa wixii ilaahay idan baray wadaadihii hore idin soo bareenna ay idan bareen oo diintaanada aheyd oo ka generation generation la iskaga soo gaarayay inaad dadka u gudbisaan idinka oo address garaynaysaan dadka idinkoonan idinka is address garaynaynin maxaa annagoo maanan imaan hebel iyo hebel baa iska soo horjeedaa oo isnacad iyo hebel iyo hebel baa heshiiseen taa waxaa weeyaan waa nin kasta ninuu heshiis leheynna waa jira nin kasta ninuu se maaragtay ayna soo socon karinna waa jirta laakiin arrintan waa arrin ka weyn waa arrin diini dadkaad u gudbinaysaan ninna cayni maysaan ninna asxumeyn maysaan ninna aslagaadin maysaan wax allaala wixii xunoo dhanbo waa inaad ka fogaataan ood un wix ilaahay dan baray aad dadka u sheegtaan qoladana ay sheegtay qoladana ay sheegtay annanana aan dhegaysan waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horraysa labada wadaad oo hawshan qabanqaabadeeda ka shaqaysay aad inay horta annaga nagu soo wareejiyaan si rasmiyan markaa kadib aan qolo kasta u ogolaano toban mirir oo ay ku sharaxayaan masaa'ilkoodii ma iyo mas'alada hadda u soo horrayso oon idiin sheegi doono markii tobanka mirir ay dhammaato qolo kasta waxay leedahay soddon mirir oo haddana ay wixii ay ka qayb qaadanaysa munaaqashadii hal qof hadduu soddonkaa mirir hadlo laba qof hadday hadlaan labaatan hadday ka hadalsiin karaan soddonka mirir markay dhammaato waan garaacayaa waana ku joojinayaa haddana markay soddonkaa mirir laba qolo kasta shan iyo toban mirir oo kale yeelanaysaa iyo shan iyo toban mirir oo kale mas'alo kastana afar iyo toban mas'aladood weeyaan inta waxaanu ku hayna mas'alo kastana laba saacadood ayay ugu bannaan leedahay ugu bannaan laakiin haddana laga soo koobin karo oo laga soo gaabin karo waa waa waa sidaa iyada haddana waxay kasii fiican weliba isku afgarashana meeshii ma aha inay heshiyaana waan iska dhaadhicinay shacabkan iyo ummaddan islaamka ayaa laga dhaadhicin hayaa wax kasta haddana dib baa laiskugu fariisan oo siyaabo kale oo maaragtay oo idaari baa loo samaynaya laakiin waxaan ku bilaabayaa sheekh ismaaciil xasan iyo sheekh mucaawiya inay istaagaan iyagaa soo qaban qaabiyey oo annaga nagu soo wareejiyaan hawshan hadda aan guda galnay anaa soo dib dhacay anaa anaa soo dib dhacay way hadleen baan maqlay marka waxaan aan isla markiiba aan horta sheekh daahir sheekh axmed ayaa yaa maaragtay igu kaalmaynaya hawshan sheekh daahirna asagana in yar ha idiin sheego
wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalayaal dhammaantiin waad mahadsantiin runtii waxaan aada uga xumahay arrintan oo aynu maanta isugu nimid dhinaca waa ijaabinaysa tahay oo aada u fiican tahay laakiin dhinaca kale arrimo badan oo ka muhiimsan ayaa jiray oo aynu wax ka qaban karnay sida ay faarax iyo sheekh ina wacdiyo ay sheegeen aad iyo aad waxyaalo ina sugaya oo fara badan ayaa jiraya waxaas inaynu wax ka qabanno ayaa loo baahnaa laakiin waxaynu isku mashquulinaynaa mar kasta wax yar oo aan xal badanna laga sii gaadhayn waa sida aan u rumaysnahay inkastoo dadka qaar badan ay leeyihiin sidan ayaa fiican oo haba laga yaabaa in horumar iyo is-afgarad laga gaado oo maaragtay ay noqoto ijmaac masaa'ilkaas inuu maaragtay uu soo deliishado iyo wixii kale culimmada islaamku ay maaragtay ka qoreen islaamka si marka uuna isagu ra'yigiisa iyo ruux hadal ugu qalloocin waxaas kale oo dhan waa in laga fogaado oo loo soo noqdo alkitaab wasunna labada dhinacba taas ayaan ka codsanaynaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay masalo dambe oo la isku laaya ayna jiri doonin oo hadda kadib aynu si fiican oo nadiifa aynu u wada hadlayno dadweynaha waxaan ka codsanaynaa qofka taleefon haysta inuu iska damiyo waxa la yidhaaho takbiir iyo allahu akbar iyo in la joojiyo wayna dhicin maxaa yeele qole hadday masale ay u aragto inay kooxdii ay la jirtay ay masaladaa ku yar habaysan tahay haddii takbiir la qaado oo waxa dhalin kara inay dhibaato keento marka waxyaalahaasna ha laga fogaado nin waliba si sharaf leh oo karaamo leh ha u dhegaysto masaa'ilka culimmadu waxay yidhaaheen wax alla wixii la isku lagu heshiiyo halkaasaa lagu dhaafayaa qole masale hadday keento oy qosa- qolada kale tiraa waxba kama qabno waa laga gudbayaa laakiin masaladii lagu heshiin waayo oo la isku afgaran waayo ayaa waxay u baahan tahay in maaragtay xal laga gaadho ee culimmada waxaa meeshan ugu qoran masaladaas haddii xal laga gaadhi waayo waa la ishabaarayaa waa la mubahaloonayaa taas ayaa maaragtay meesha marka ku jirta ee wax kelimo ahoo laga naxo middaa unbaa jirta taana xal baan ka gaadhi doonaa insha allahu waxaana rajo weyn ku qabnaa inayna culimmadu labada dhinac midna inoo baahin mubaahaliyo ishabaar ee aynu meeshan kala tagno inagoo iswada cafinay inagoo hadda kadib maaragtay meel kasoo wada jeedsaday innaga oo hawshan maanta aynu ka hadlayna aynan ka hadli doonine masaa'ilka waaweyn iyo caalamulislaami burburka maanta ku dhacay iyo khaas ahaan qoyska aynu ka dhalanay ee soomaaliyaha meesha uu marayo inaan xaggaa u kacno oo maaragtay dhiiggaa daadanaya aan saan u joojino aan ka shaqayno ilaan kaasaa ka weyn oo maaragtay waa dhiig islaam oo daadan intaas ayaan maaragtay aan idin dhihi lahaa wabillahi tawfiiq
culimmada magacyahooda waxaan idin yeerinayaa Eh, culimmada waxa weeyaan eh, sheekyaha eh, qaybtan waxa weeyaan ka socda waa oo sheekh sheekh sheekh waxa weeyaan sheekh cabdilcasiis sheekh sheekh maxamed yuusuf sheekh cabdulaahi cali sheekh saalax macalim sheekh eh, shariif cabdulaahi shariif xasan sheekh cabdilkariim xirsi iyo sheekh cabdiqaadir xaashi wadaad culimmada kalena waxaa weeyaan sheekh aadan sheekh aadan caamir sheekh maxamed sheekh cusmaan sheekh maxamed cabdi umal sheekh cabdiraxmaan mursal sheekh xuseen ibraahim eh, sheekh xuseen ibraahim ah, sheekh xuseen ibraahim buraale sheekh xasan xuseen iyo sheekh macaawiya xaaji maxamed waxaan laba mirir kadib ayaan bilaabaynaa sifa aan o- wakti wanaagsan aan u fiirino exactly 20 past, eh, 25 past. marka eh, waa suu idin sheegay sheekha islaamnimada scholarly waxay- wixii cilmiga iyo thaqaafada ku jira in laga doodo oo laga hadlo oo la, la kordhiyo waa wax meesha ku jiro marka suu sheekh idin sheegayay let's fit this waan tan aan u qaadanay inay tahay wax aqoontaanada kordhinhayo si u sheegayna nidaam yar oo adag baan yeelanaynaa haddii takbiir iyo waxyaabo kale aad gasho sharciga hadda aan annaga eh, waxa ruleska aan rabnay in aan hirgelinna banaanka lagu saaraya buuqbuuq iyo qayli iyo waxba midna yayn dhicin sifa aan si maaragtay sida ugu wanaagsan aan oga oga maaragtay faa'iidaysanna waad mahadsantihiin waxaan ku hormaraya aan u yeerayaa eh, sheekh cabdilcasiis بعد اثنين دقائق كده انه اصدق وشرحها ورطة الثمن مرر وكشرحها آه، مسألة مس- مسألة ده هبدأ اوه الرئيسة وحاول اقسام التوحيد عموما ها بس طبعا كدقيقة برنامج كذا قلق استهشر هذا اول شيء طبعا كمسألة ده oo laisku soo afgartay in lagu sameeyo munaaqashada munaaqasha cilmiya marka waxaanu ku bilaabaynaa eh, sheekh cabdicasiis inuu asaga u sharaxiyatiisa ugeey ugeey u- asaga iyo
جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بعد السلام سيدا دكتهين وهذا يعني معرفة للشيغي آه، الشيخ الأهري هذا نوعدي أما هذا مشايخ هذا شيء ورك قيبنا يستعي الشيختي آه، وحوي إن يعني هدوء وحلي إلى حسن أن لازمنه oo meeshan ayna aan ka dhigin ee, mindi mindi ku taag ayna noqonin ee, nin weliba ilaahiisa uu xusuusto iyo wuxuu horumarsan hayo iyo wuxuu ummaddan islaamka ah uu talagalahayo oo u sheegahayo een, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد beri waxa ay naftaada aada u horumarsanayso oo ummadda islaamkana aad ku hogaaminayso in aada u sheegto yaa la rabaa manaaida mana- maja- manaahijta aan ka hadlayno ee aniga toban daqiiqaan leeyahay hadday ila dhaabtana waa waan arkaynaa een, hadda masaa-ishii laga hadlahayey ma aha waxaan hadda aniga gelahay wax yaroo ka soo horeeya yaan rabaa inaan wax ka sheego een, waxa weeye manaaisha masha- masaa-isha kolley insha allahu tacaala sidii ilaahay qur-aankiisa kariimka uu ku yidhi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آية باصوها سورة النساء سقال يكون آية دعاء إن إن استعمالي إنه هرتوا إن العباده وواحد أن كدوا إنه وكسبها هذين أي تهي إيه، وحن إلهي كتاب يسوع علينه يا رسولك سنة سنة علينه آه، إلهي دعاديسي إذا هذا رسولك دعيسنا أدعو له وأدعو رسولنا عن قبصنينه آه، ساس وإنا هرتب الفصعنا ورسلي نلو إشاري وأنا سيد أمورتا أي سحكو نقون كرتبا انت أصدقائك قدبه وهذا موغتا إن الشيء أي هي محو أها آه، لبدا قول آه، waxa isweydiinaysa oo toddoba toddobada laga soo qoray ee waxay magacyahooda yihiin oo ay noqotay labada qole ee iska soo la yidhi Een, anugu waxaan doonayaa in aan muxuu ahaa magacyaheenna kala sheegno anugu magacaan leenahay aan sheegno qolada kale ee hadda naga soo horjeeda magaceeda ay sheegto labadaas ismi aan muxaawarada ku galla dibadeedna oo aan taas ku she- aan- anagu sheeganayna anigu insha allahu tacaala waa abtirsanaynaa waxaan nahayna waa sheegaynaa Ee, qolada kalena saas inaan abtirsaa maan ka rabnaa sidaasaan kusoo ku wada hadalla dibadeed laba kulka magacyo anaga kala sugnaadaan reer hebel ha hadlayna reer hebel ha hadlayna iyadoo laleeyahay ay saa ku- aan ku- aan saa ku hadallo Een, waxaa weeye anagu kolkaan ee, taa ka hadalay ila masaa-isha weli way noo dambaysaa munaaqashada laga keenahayey horta waa inaan magaca sugnaa annagu horta waxaana la yidhaahdaa ahlusunna waljamaaca magacaas ayaan leenahay oo noo diiwaan gashan waxaan hadda maanta irtijaal aan bilaabayna ma aha oo ku jira haddii la yidhaahda muxuu aha shareeca hoos ku jira oo meel walbana na looga yaqaano shareeca hoosan ku jira ahlusunna waljamaaca oo ah kasii abtirso ahlusunna waljamaaca keliya maaha oo ashcariye ah madhabka ashcariga la yidhaahdo oo ah kolka madhab caqaa'idda weeye ashcariyada madhabka shaaficiga la yidhaahdo أنه على أهل السنة والجماعة على طريقة الأشعرية الشافعية آن يعني واحد مدة هذا الكلام هذا لو قرنين إيه لما قلنا سيدة هذا إخوانك بعد وذي إشارين أنه مقعنقة أهل السنة والجماعة على عقيدة الأشعرية أشعرية عقيدة دي على مذهب الشافعية ساسا يعني قصة أشعرية سوء dadka ahlu sunna wal jamaa firqada islaamka waa wax hadda maanta bilowdeen waa la soo diiwaan geliyay waxaa jirta saa ogtihiin shiico waxaa jirta haddii la- niman la yidhaahdo murji'o waxaa jirta niman la yidhaahdo een, ee, muxuu ahaa ee, maya ee, ka la dhihi jiray igu sin igu sin ida dejinin mudakiratlfirqa baan kuu hayaa آه، nimanka shiica la yidhaahdo alkhawaarij baa ku xigta almurji'a آه، almuctasila آه، weeye mabaadi'dooda kulli wada qoran آه، aljabariya aljahamiya alqadariya ahlu sunna waljamaaca oo ashcariye iyo maaturidiye ah anagu saas u soconaa oo uus yahay kaanat dariiqatu تتكون وأنا دوني أنا عربي نكون شيخه الصومالي نكون تفسيري تتكون أهل السنة والجماعة من فريقي الأشاعرة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري والماتريدية لبضع في كوبيهين أهل السنة والجماعة والماتريدية وهم أصحاب أبي منصور الماتريدي مقالة الماتريدية كلش كانت طريقة أهل السنة طريقة جدك أي كسر عضا وحوي في فهم العقائد ما كان عليه السلف الصالح طريقتهم هكذا ما كان عليه السلف الصالح ومحوها وحي أهل السلف الصالح جعلوا القرآن الكريم المنهل الذي يلجؤون إليه في تعرف عقائدهم قرآنك الكريم كه وهي ماشي أي كعب هيان ويقولون نقول هيان عقيدة ذات آه معرفين تهدي الشيطان كذا عربيين هذا كل شيء بلغوا جعلوا القرآن, القرآن, القرآن الكريم المنهى العذب الذي يلجؤون إليه في تعرف عقائدهم فكانوا يفهمون عقائدهم من الآيات القرآنية وهي آيات القرآن كدحيس كإشتكال وما اشتبه عليهم منها حاولوا فهمه بما تجيبه أساليب اللغة ولا تنكره العقول مذهب كأهل السنة والجماعة أنا أنفسه أنه وأشعري ذا ساسو عربي هان وشيغاي waxa weeye waxay dalbahayaan hadii ay aayadka quraanka ah sidii iyaga ay doonayeen aqoonta ugu socon weydo ee waxay fahmi u noqonayaan luqada carabiga wixii ay keento asalibteeda oo ay aqligu u sirin kiraynin oo saasay way halkooda وانت عذر عليهم توقفوا وفوضوا هدي اي لغدي iyo asalibtii ay u noqdeen ay waxba u socon waayaan waa ka aamusayaanu ilaahay u bandhigayo waxay leeyahay arrinkaas aayadkan lagu mahayo ahadiisana lagu mahayo een muxuu ahaa cuquushii asaalibtiina waxba kama kagama hayno een amarkaas ilaahay baan u bandhignay weyn halkaas ku joojinayaan wixii caqligan uu keeni waayo een muxuu ahaa luqadan ay keeni weydo qur-aankii ahadiisana ay keeni weydana saasay uga aamusahayaan oo ilaahay bay u bandhigahayaan jamaacadaas iyada ah maxay soo daayay sheekha abdilxasan alshacari annaga ku abtirsanayno qarnigii saddexaad ee quruun mufallala kamid ahaa weeye abul hasan ninka la al-ash'ari oo ah yaani hijrada awaa'isheedii qarnigii saddexaad ee qarni raabic oo ay fuqahadii muhaddisiinta iyo bal ay ku socoto oo bil jumlati faqad saraka ahlu sunnati dariiqan wasadan jamaca bayna al-aql wal-naql ولم تختلف مبادئهم عن مبادئ السلف الصالح وما أعلنه الفقهاء والمحدثون والأئمة والمتبعون kama aynan zuulin iyaku inay qaadaan jidka toosan oo dhexdhexaada oo caqliga iyo naqliga labadaba ku jira wixii lasoo raro aayaadka quraanka lagu soriyo wixii caqliga lagu fahmi karo mabaadi'doodana kama ay ma ayna khilaafin salafu saalix quruntii mufadalada ahayd oo muxuu ahaa asxaabtii iyo taabiciintii iyo taabic taabiciintii iyo almufasiruuna culamaa almufasiriin iyo almuxadisiin iyo muxuu ahaa alaymatul arbaca waxay soo daahireen qarnigii saddexaad weeye oo quruf fadlan ahayd wax yar baa haray
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سمعنا كرادين مينو كان رادين مينو يعني دد وح كشيق يا منا وحوي مسائشان آد بي مهم أطهي تثمن عن ماركيتا جوع وتغني عن جوع مسائل مهم أوي ومسلم كأقباه بضن وحكست أوجرا محايلي ومسائل التوحيد ومسائل العقيدة والنبي عليه الصلاة والسلام توحيدك صدح إيا طوان سنة انت مدينة إيقوك هذه وددك برية معنى لا إله إلا الله ضد إسلايي وفتنة إيا مشكلة ده قال وادع كرا مسلمين لكن وحا أساس مسلمين توحيد كان لا صح مسلمين تنا عقيدة ضد صحدان وتوحيد كأي صحدان مركب مسائش أن لقد دوذيه يعني لو قاضا من مسائل يرير أون معنى لهين معهم مسائل مهم أوي وحوي قرآنك وهو التوحيد يا عقيده الحمد لله رب العالمين بو إلهي كب بالعابة ربي بو كب بالعابة الرحمن الرحيم مالك, ملك يوم الدين بالغو بالعابة وحال لغو برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس لبدي لغو بالعابة بالغو حري سي لغو تصيو توحيدك أساسك الدين تنوي قل والله أغير تعدل ثلث القرآن آية الكرسي أعظم آية وهي dadka muslimiinta ah oo hadigii nabiguna u ahaa in tawxiidka laga soco taa haddaan saa uga baxo waxaan la soconnaa annagu kitaabka ilaahay inaan raacno wixii xaq noo caddaadana aan raacno wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah waxaan la soconnaa inaan raacno sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi taraktukum cala almaxajati albaydaa ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك سنة عد بنوغة تجي بل أبو ذر الغفاري وحيري توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما وحو كتجي ملك رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا الله سحرادو نبري sida loo saxarada la ysaga dhaquuna baray sidee buusan noo barin marka tawxiidkii iyo caqiidadii iyo masaa-ishii diinta waxaan u nisba sheeganaynaa qur-aanka iyo sunnada wamaa kaana calayhi salafu hadi lumma min asaxaaba saxaabadii taabiciintii iyo atbaacdoodii nas baan u haysanaayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum buu yidhi nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye magacyada qof kasta waa sheegan karaa gabar layle la dhihi jiray oo carabtu waxay sheegtaa qurux badnayd oo wuxuu yidhi carab baa wuxuu yidhi wakullun yaddaci waslan bileyla nin kasta wuxuu yidhi leyla anay doonaysaa laakiin leyla waa aamusanta wa leyla laa tuqiru lahum bidaaka laakiin leyla weli ma dhihin anigu hebel baan la jiraa nin kasta wuxuu leeyahay ahlusunna waljamaaca aniga ah salaf aniga ah laakiin waxaan doonaynaa muslimku inay arkaan waxa uu weeye magac la sheegta muhiim ma ahan magac la sajilaana muhiim ma ahan لكن وحا وحي لغو دغمو لا تطبيقي ام مهم اهل السنه لانهم ياخذون سنه الرسول يتبعون سنه الرسول والجماعه لانهم يجتمعون على سنه نبيهم محمد صلى الله عليه واله وسلم وحاوي الاشاعره وأنه وحان هيثنا إن هي فرقة من فرق المسلمين وعدد مسلمين لكن قرم مري سنة النبي عليه الصلاة والسلام مردا بين يمادين وحي كو قرم مرين في الأسماء والصفات وحي كو قرم مرين في الكلام كلام الله waxay ku garab mareen fi khalq alquran quraanku waa makhluuq bay leeyihiin waxay ku garab mareen masaa'il badan oo ka hadli doona insha allahu tacaala hadda aanan ma arkaysaa dhex gelaynin sidoo kale maaturiidyada nimanka la yidhaahdo waa iyaguna sidoo kale weeye min jumlati almuslimiin weeye laakiin sunnada aan ka hadlayno waxa weeye waanad maqlayseen in la yidhi qarnigii saddexaad bay bilaabatay qarnigii afraad ama qarnigii saddexaad middaa rabtaan dheh annaguna waxaan rabnaa diintan in loo celiyo qarnigii koobaad waxaan rabnaa diintan in loo celiyo waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii taabiciintii atbaacdoodii in loo celiyo ayaanu doonaynaa sidaasaanu doonaynaa sidaasaan rabnaa inaan ku caddayno masaa-isha in sha allahu tacaalaana waqtiga la dhex gala hawshu inoo caddaan doontaa haadaa wabillahi towfiiq sala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi ajmaciin salafkii iyo saxaabadii iyo taabiciintii atbaacdoodii iyo madaahibta afarta ah culummada afarta ah ee madaahibta in sha allahu tacaalaana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu nagu toosiyo wixii laysku khilaafay xaqa xaqa uu naga tusiyo una nagu toosiyo inaan raacno insha allahu tacaala shan mas'alaan maanta ka hadlaynaa sidaan ku heshiinay taqsiimu tawxiid iyo mas'alada istiwaha ama hal lilaahi jihatun taxuusuhu wahal yantaqil min makaan ilaa makaan waa labo tan saddexaad waxaa weeye qadiyat manc ilaa asafar ilaa ziyaarat alqubuur almawlid masalada الاحتفال بالمولد iyo masألة الاستiقاaثة shantaasaan ku soo heshiinay sidaasaana ku bilaabanaynaa masaa'il kalaa jira oo sagaal ah ayagana waa sii wadanaynaa insha allahu tacaala sabtida iyo axadda soo socota insha allahu tacaala sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة هذا الشيخ أن دوني وحينا نضافيه xoogaa unu idaafeynaya waxa weeye horta fududaynta masalada aada loo fududaynayo hadalladii hore raggii ka hadlay ay ka dhigeen wax yacni iska fudud runtii saa ma aha masaladana dadka culimadaa fahmaya masaladu culayskay leedahay iyo diinta meeshay kaga jirto iyo wax inay iska tahay macno lahayn oo laysku mashquulinayo iyo inay masalo weyn tahay culimadaa garanaya iyagaa xaq u leh runtii inay ka hadlaan haddayna macno weyn lahaynna intanoo juhdi iyo dadaal laguga bixiyaan taasi waa mida midda labaad runtii waxaan u nimid in aan wax isfahansiinno inaan wax kala faa'iidaysanno si ixtiraam leh oo laysxaq dhowrayo way jirtay oo doodaha noocan oo kale ah culimmada waa dhex mari jireen weligeed salafkii laga soo bilaabay ilaa iyo hadday jirtaa waana la kala faa'iidaystaa haddii la isqanciyana waa khayr weeye waa sidii la rabay haddii la isqancin waayo dadweynaha ayaa faa'iidaysanaya dhibaatada jirtana waxay tahay dadweynihii baa wadaadadii kale xidheen ninba koox buu sheemanaya yaani ninba koox baa u xidhan kooxdaasuu leeyahy kuwa kale iska ilaaliya haka dhegaysanina hadalkooda hadduu idin soo gaadho waa sun oo uu idin dardari maanta marka inba la dhegaysto oo dadku waa xaqdoon ruuxa muslimka ah ninna kuma xidhna sheekh hebelna kuma khuseeyo sheekh hebelna kuma khuseeyo laakiin waxaa ku khuseeya berrita waxaad rabbiga alla hortegi lahay subxana wa tacaala waxaan cadaabna kaga badbaadi lahay jannana aad ku heli lahayd midaasaa muhiimadaada laakiin sheekh hebelna kuma khuseeyo berrinta waxba kuu tari maayo sheekh hebelna waxba kuu tari maayo dadweynuhu marka inay faa'iidaystaan wixii aad ka garataan ood ka fahantaan doodda iyadaa inaad la tagtaan annaguna wixii aan kala fahanno inaan la tagno ayadoo sidaa walaalo lagu yahayna insha allahu tacaala inay noo dhammaataan rajaynaynaa sidaasaa loo yimid ee wax islaynaya iyo wax dagaalamaya iyo wax buuqaya toona inaysan jirin intaasaan macnaha hadalka sheekha ku idaafayn laha billahi tawfiiq wasala allahuma wasalama cala nabiyina maxamed wala ali saxbi
waxaa weeyaan dadkaas ayaad wax u sheegaysaan wakhtigaada way kuu soo mari markay kuu soo marto waxaad sheegi markaasaad sheegi kuna sheeg wakhtigii kuu go-naa ayagana sidii si lamid ah idinkiina aad isku radisaan wax allaala wixii aad doonaysay inaad ku radisa markay wakhtigaada imaato ka radi daliilkeeda soo wax kastoo dhamma sameey laakiin wakhtigii unbaad ku samaynaysaa idinna iskuma kiina dhiibeyna ee nidaamkii sidii aan u hagaajin aan u samaynayna hadda دقيقة دقيقة يا شيخ لا يا شيخ دقيقة أنا هلا يا إيكا هذه من فضلك وإحسانك أنا عمر كان قادني أن أقولاني حوشا أنا انقبت وأدها وحان إيري سيدا النظام كإه ومناقشة علمية عن كانوا كلا يلب موقته واسيدا سيدا بان وحكوا ذيا وقوشيين ها سيدا أيضا أنا وحويان أنا سو جوابتان أو أنت جواب سؤال ويتسا مقعينا مقع هذا أنا يكون هان مقع هذا ما هي اسمكين ديبن وحاد كجواب كشيغيسا مسألة هذا أقسام التوحيد هي تقسيم التوحيد وحي تهيبه تاسا أوه الرئيسة ما دام فرصد أوه الرئيسة أو شرحة إذنك اللي إذن سيئي فرصد أوه الرئيسة أو هذا اللقب بالله هي مسألة إيجا الله سينيا صدن كواذا مرير مركي قاتان أن صدن كواذا مرير بالقانيسة كهذا مدايدة هذا دونتنا كهذا الوحي حد عاد دوني سنة كرد اوكي بس حقها سيكب الله ونيسا ما دام ايت الشيء اوغو ري marka idinka sharaxa ee gaasaytow aqsaamu tawxiid
wasalaamu calaykum waraxmat ullah
heshii baan idiin sheegayaa qaabka lagu heshiyey qolo kasta mas'alada ee keenta iyada ha sharaxdo maya anigu idinna idinlama aana fadhiisanin idinna ilama aana fadhiisanin laakiin dad wakiil idinka idinka iyo dad iyaga wakiilka intayna nala fadhiyaan sheekh daahir soo saama ahayn saas hadday tahay haddaba sidaa umaan anaga wax ku wadeena
وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد وحي كذلك ولا ليال بعد بسم الله والصلاة على النبي ma la maqlayo codkaa la leeyahay maxaa jira ma farsamadaasi ah mise anaa hooseeya waa iska xanuunsanay raalli ahaado bismi illaahi raxmaan raxiim waxa weeye tasliisu tawxiid baan annagu soo qorannay taqsiim ma aanan qoran tasliisna waxa weeye in tawxiidka saddex laga dhigo tawxiidkan saddex la leeyahay awalan rasuulka sala allahu calayhi wasalama lagama hayo sheekh cabdullahi daaya rasuulka sala allahu calayhi wasalama lagama hayo low uu rasuulku odhan lahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalama hadduu dhihi lahaa tawxiidku waa saddex qaybood asmaa wa sifaat iyo rububiya iyo uluhiya low qaala sala allahu calayhi wasalam hadduu dhihi lahaa maanta maba aynaa isku qaban karnin fidnada u weyn waxaa weeye waxa rasuulku uusan shuqul ku lahayn waxa uusan rasuulka ilaahay bayaaninin waxa aan ilaahay qur'aanka ku bayaanin oo dadka lagu fidnaynayo waxaa weeye fidnadaan annagu ka qaylinaa waa mas'alada koowaad waqad jara haada taqsiim waqad jara haada tasliis ilaa mafaasida saddex weeye rabbi iyo ilaah iyo asmaa wa sifaat mafaasida casharatin toban mafsado ayuu soo jiiday waana keenaynaa naqligeedii ika sheekh cabdullaahi daabi waxa weeye mafsadada koowaad isbaatu aliimaani waatawxiidi lilmushrikiin ayaa lagu gaaray taqsiimkan waxa weeye waxaa loo sugay mushrikiintii abujahal iyo abulahab waman calaa diinihim min almushrikiin ayaa waxaa loo sugay tawxiid iyo iimaan ayaa loo sugay haaniyan midda labaad oo fitnada ah oo tawxiidkan la qaybinayo uu wato waxa weeye nafyu اliimaani waatawxiidi min almuslimiin muslimiintii in laga anfiyey wax iimaana iyo wax tawxiida oo diintaasi ma mid ilaahay ka timid baa midda muslimiintana tawxiidka iyo iimaanka u diidan gaaladana tawxiid iyo iimaan u ogol ma wax ilaah iyo rasuulkiisa ka yimidba macnaa idinma su-aalinaa iiga jawaabtaan tan saddexaad waxaa weeye waxaa tawxiidkaani soo jiiday aqwaalan faasida minhaa waxaa ka mid ah anna shirka almushrikiina lam yakun fi rububiyati mushrikiintu wixii ay u shariik faleen rabbi ma ahayn ee ilaah bay ahayd waa cillad xun weeye wa baynanaa wa bayna ikhwaaninaa annaga iyo walaalahayo waxaa noo dhexeeya alkitaabu wasunnatu baa noo dhexaysa oo waxaan ka doonaynaa waxaas wada tacriifaad ah ee soo raacay taqsiimu tawxiidka ee fasaadka ah in aayadaan keensanaynaa meel walba qur'aanka ayaan ku caddaynaynaa in waxa la sheegayaa ay baatil yihiin sababtana waxa weeye in ayan ilaahay ka imaanin iyo rasuulkiisa midna sala allahu calayhi wasalam mas'alada afaraad waxaa la yidhi arabbu huwa alkhaaliqu almudabbiru almaalik ayaa la yidhi rabbigu waa abuuraa fuundi weeye abuuraa ah farsamo yaqaana mulkiga leh mudabbir ah lama odhanin rabbi waa la caabudaa waa tacriifka fatxulmajiidka ku yaalla wa huwa macanaa waa noo yaallaa markaa markii rabbi lagu sheegay inuu farsamo yaqaan yahay oo jannada iyo naarta isagu leeyahay oo awoodaha uu rabbi leeyahay markii la sheegay waxaana loo sheegay ilaahay inuu taas ka duwan yahay oo uu yahay alilaahu waalma'luuhu almacbuudu almustaxiqu lilcibaada walaysa huwa alilaahu bimacna alqaadira cala alkhalq saasaa haddana la geliyey mas'aladaasi mas'alo cajiiba weeye rabbi looma eegayo in la caabudo ilaahna looma eegayo inuu wax abuuro baa la yidhi وهو مكتوب في فتح المجيد أي كفرة مرحبا مسألة الخامسة وحاوي توحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام بإيراهن توحيدك رب نمنك ربي واحدة أو إن ربي هيكون واحدة لا يكفي كما في الله في كون المرء المقر بالربوبية ربي أدون كان قرن in rabbi uu rabbigiis yahay oo macbuudkiisa yahay laa yakfii uguma filla fi dukhuuli fi lislaami islaamnimada inuu galo uguma filla yidhaaheen walaa yanfi lkufra gaalnimadana kama fogayn karo ninkii rabbi waxdaaniyadiisa qiran gaalnimo kama baxayo waaba gaalba waxaas qoraalladooda iyo kutubta ay ku yaaliin hiya macanaa waan haynaa waa la arkaya sidaa waa masaa-ishaas la caddaynayo weeye waxaa anagu aanu aanu leenahay baatil weeye ha laga jooga aan leenahay intaa weeye yaa ma ka baxday ileh bismi illaahi raxmaan raxiim marxaba fa jamaca mas'alada oo lixaad waxaa weeye in loo jeedo uluuhiya iyo rubuubiya magaca ilaah iyo magaca rabbi waxaa u daliila kamaa sidii ku sugnaatay fii kutubi ibnu taymiya fajamaca bayna alismayni faina alilaaha huwa almacbuud aladii yastaxiqu an yucbad warabu huwa aladii yarubu cabduh fajamaca wuxuu yidhi wuxuu kulmiyey bayna alismayni labada magac faina alilaaha ilaa huwa almacbuudu kan la caabudo wey aladii yastaxiqu mudan an yucbada in la caabudo kaas weeye ilaahu buu yidhi warabuna huwa aladii yarubu cabduhu buu yidhi halkaa waxaa ka garatay waxa uluuhiya iyo rubuubiya la leeyahay in ay tahay allah huwa rabu oo lakala tafriiqinayo mas'alada sideedaad wa qaaluu waxay yidhaaheen alrububiyatu waaluluhiyatu tajtamicaani wa taftariqaani mihaaluhu alfaqiiru waalmiskiin waxay yidhaaheen ilaah iyo rabbi mar way isku soo dhacayaan marna way kala baxayaan oo waa kala tegayaan waa ilaah iyo rabbi waxa mar isa soo gelaya marna kala baxaya ilaah iyo rabbi waay mar way isku soo dhacayaanoo waa mid marna waa laba oo waa kala tegayaan oo yaftariqaani bay yidhaaheen mihaaluhu waxaa u mihaala alfaqiiru waalmiskiinu nawcaani fii qowlihi tacaalaa inama sadaqaatu lilfuquraa'i waalmasaakiin mihaal waxay uga dhigeen ninka faqiirka ah oo cayrta afara ku dhuxulaalaha aan wuxuu haysta la arag inuu yahay nin miskiinka oo wax haysta laakiin waxa uu haystaa aysan kaafiyeynin inuu yahay nin kale laakiin marmar bay isku yimaadaano war masaakiinta waxa lagu sadaqaysta haddii la yidhaaho masaakiinta fuquradii waa ku hoos jirtaa haddii la yidhaaho war fuqurada waxa lagu sadaqaysto fuquradii waa ku hoos jirtaa masaakiinta waxaa lagu sadaqaystaa dila fuquradu waa soo gelaysa taasay waxay ku sheegeen ilaah iyo rabbi wa subxaana allaahi rabbi alcarshi camaa yasifuun allaahu huwa rabbu waalilaahu huwa allah wa huwa almaliku wa huwa alraxmaan wa huwa alquduus wa huwa asalaam marka halkaa waxaan u baahannahay an naclam man ilmacbuudu haddii ilaah la yidhi waa macbuud rabbina laga aamusoo la yidhi waa farsamo yaqaan marka inna loo caddeeyaan rabnaa kan la caabudayo inay dadkan noo caddeeyaan ma rabbigaa ma ilaahaa ma labadoodaa ilaahay wuxuu yidhi ilaah waa ilaah waaxida ha caabudina isaga midaan ahayn ayuu yidhi marka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi cidaan ilaah ahayna caabudina qoladaanina ay cibaadadiina ilaah noogu sheegeen rabbina ay noogu sheegeen ee farsamo yaqaan khaaliq ah waxaan doonaynaa bayaanin aan ka rabnaa bal meesha cibaadada la saarayo almas'alatu taasicatu waxaa weeye tawxiid alasmaa'i wa sifaati laysa lahu mafhuumun daahirun tawxiidka asmaa wa sifaat la leeyahay meeshaan wax soo geliyey maba muuqdaan sababtu waxaa weeye alrabbu iyo walilaahu laftoodaa asmaaba ah marka haddana mar kale in la guuroo la yidhaha tawxiid alasmaa wasifaat meel laga keenay maba garanayno oo walaysa lahu mafhuumun saxiixun walaysa waaridan liannahu asmaadii iyo sifaatka marka dambe aad noo keentay go-i waaye rabbigan iyo ilaahaad sheegaysaa asmaa ma aha miya maxaa noo qaybisay meel wax loo wado allaahu aclam waxaa ii weheliyey intaas kullu mas'alatin mas'ala arrimahaas aan ka hadalnay adiladooda min alkitaabi wasunna ayay nooga diyaarsan yihiin waxaana jecelnahay in arrintaas wakhtigii munaasib noqda oo ma arkaysaa aada noo suura gelisaan in aannu idiin soo gudbinno waxa weeye masaa'isha noo qoran alrabbu huwa almacbuud rabbi waa kan in la caabudo xaqa u leh iyo inta aayadoo qur'aanoo ku soo aroortay walilaahu huwa alkhaaliqu almudabbiru ilaahaan aad leedihiin laysa biqaadirin cala alkhalqi wax ma abuuri karo aw cala alikhtiraaci wax ma samayn karo laleeyahay oo fatxulmajiidka si qeexan ugu qoran ilaahaas waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inuu isaga yahay kan wax abuuraaba inuu isaga yahay kan la caabudaa taasna inaan caddaynaan rabnaa laakiin waa markii waktina loo siiyo yaa iga bixinaya ugudbi ugudbi sheekh عالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله منها آه بعد هذه الخطبة الافتتاحية وحن لها هي يا ملعون بغلي مياه هي يفر واحد بالبالك والله يفر khudbadaas yartaa waxaa weeye hadda maqsuudka taqsiimu tawxiid looga jeedo sheekha waa sharax badan buu ka bixiyey sidaas uu isaga u sharxayna waa waa sidii uu qabay moxamed bin cabdilwahaab uu ku sheegay kitaabka la yidhaahdo fatxulmajiid iyo risaalooyinkiisa iyo kutubiisa wuxuu sheekha sheegay wuxuu ku sheegay weeye annagu horta waxaan doonaynaa in rabbi iyo ilaah waxa ay kala yihiin bal la sheego annagu ilaah keliya un baan ognahay rabbi iyo ilaah waa magacyo daatada ilaahay bayna u sugnaadeen wax kala duwanna ma aha agtanada ninkii haddee rabbi iyo ilaahay u kala yihiin oo saakasa u sheegay faqiir iyo miskiin oo kale ugu shabbahayana daliilkeedii oo meel kitaabiga sunnati yaa laga rabaa anigu midii aan rabay in ay qoladan sheegtaan mashaa'ikhdoodii iyagay u intisaabhayeen oo hadda aan kolkii anoo dhexda kaga jiran liiga joojiyey laakiin hadda aan fursad u helay oo ka faa'iidaysanayo waxaan doonayay inay magaca ay yihiin anagu waa issheegnay oo isqarin mayno waxaana xaqiiqaa inaan quruntii mufadal ahayd iyo nabigii iyo asxaabtii iyo taabic taabiciin iyo inaan ku xidhannaho ilan waxaan doonayno oon aniga ka furfurtay أديعوا الله وأديعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أديعوا الله وأديعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن إلهي أعلنا وحن كدوه إن تاسر سوا فقصرنا هاي هذا أهات وحن ربنا إن شاكتان قيس كأيهين أو فرقوين كأسلان كأنتريني وحن بالفارح ورقع علماء ودقيستا فرقوين كأسلان وحن كسوا شاكنا الشيعو خوارج مرجئو محوها معتزلو وصور شاكنا intaasoo firqada islaamka u kale u kala baxsada ilaa yawmin hada ay joogaan waxaa ahlu sunna wal jamaa waxaan nidhi anagu ahlu sunna wal jamaa aan nahay ahlu sunna wal jamaa anu labadaa firqo oo la yidhahdo ashcariya baaturidiya keliya weeye waxaana nahay ashcariyo waxaan doonaynaa qolada ay iyagu yihiin firqada ay yihiin ay sheegtaan quruntaasaan ku xidhannahay lama rabo firqada ay yihiin islaamka firqooyinkiisa waa kuwa waa qoran yihiin sanad weydiintuna saasay ku socotaa iyo tirs kama bahsanayo mawduucan waan ku waan sheego waxaan ku idhi tawxiidka qaybintiisa waxaan rabnaa rabbi iyo ilaah oo tawxiid uluhiya tawxiid uluhiya waxay kala yihiin in loo sheego iyo wixii adiladooda oo quraanka iyo kitaabka uga uga daliil ah sida sheekhu u sharxayo aad maqlayseen waxoogaaba af soomaaligiisa aniga aan ka yar daraabay marka saasaan aniga usii caddaynaya iyo tawxiid ulasmaa'i wasifaat ay sheegeen bal waxaa saddexdaas tawxiid anigu faclam annahu laa ilaha illa allahu baan ognahay hal tawxiid baan ognahay laa ilaha illa muxamad rasuul ninkii ilaahay inuu muslim yahay baan ognahay wax ay sheegeen oo kutuba ku qoran oo tawxiidka midna tawxiidka waxaa lagu soo galaa diinta oo haddii ilahay ilaahay ayaa lagu soo galaa midna gaaladii baaba iyadu haddii ilahay yidhahdo qirsanayd ay leeyihin iyo qaybta iyo wixii udayay anagu hortaasaan rabnaa magacoodana waa inay sheegaan haddii ay magacooda sheegi waayaan annagaa sheegayna magacooda waa sida ha iyo qabiilka ay yihiin weli waxaan qabaa soo maa
mas'aladii maaragtay hadda ina hortaallay ka geyso sifa hadhow aadan odhan waan u baahanahay haddii aad mas'ale meesha aanan ku jirin aad wakhti iskaga qaaddo waa mida horta marka dambe kaa yeeli maayo waad ku joojin doonaa waa mid labaad oo adigii wixii la rabay inaad ka doodood ka dhaadhiciso ummaddan islaamka iskugu imaaday wakhtigeedii wuu kaa lumi doona kumana soo noqon doono marka waxay yihiin iyo magacooda iyo waxaa iyo adiga shaqo kuma lihid adigu waxa weeye mas'aladan muslimka u sheeg waxaad ka taqaano oo diinta islaamka
wati aan leenahay waktiga aan leenahay iyo sheekh cabdikariim iyaga ha ku noqdeeno laakiin waxaan waxaan idinka codsanayaa raggiina yani maaragtay duqoyda ah oo maamulayaasha ah inaydan dadka afkiisa hadalkiisa ku celinin faraxdaad u dhegeyso raggiina odayaasha waxaan ka inaan la celinin masalada meeshaan ka bilownay in nin walba wuxuu yahay adu waad sheegi weyday waxaa tiri waxaan ku sheega ma aqaan labada qol waad kala sheegi weyday hal kala sheeg haddaan dhehna adigii baa diidan oo kasoo horjeeda say say ku socon kartaa dibadeedna iyagana hadda waa inaan sheega
من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تنكوات إطلاق اسم موحد على من كفر ولو بجزء من العقيدة قف إنه موحد كشيء قف قال وقف كاس وقال كويه ولو بجزء من العقيدة وحير عقيدة كم إذا وقال كويه إن واحد لقشيء شيء محرم وي وهو هدم للدين الإسلام دين الإسلام كل الدمين يوي لأن الإجماع محايا الإجماع قد ثبت على ذلك وهو كسب مي qof ilaahay qayb yar oo caqiidada ka mid ah kaga gaaloobay inaan muwaxid la odhan karin inayn man ictarafa biwujuudi illaahi qofkii ilaahay waa jiraa yidhaaha ولم يوحده أن إلهي وحد فهو كافر إجماعا ولا يصح ما أنصحيسه أن ينسب إلى الإيمان ولا إلى ال إلى ال إلى, ال إلى التوحيد مثل اللهم نسبين كذا ولم يأتي عن واحد من الأئمة الأربعة إمام ماذا مذاهب تأفرت كما إمام أو غيرهم أمك وكله ومن أئمة السلف ولا عن أتباع التابعين ولا عن التابعين ولا عن الصحابة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الواسعة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وحان توحيد كان لصدح غيبنا أيو إيا قالت أن لليه الدليل على توحيد المشركين وإيمانهم بالله وحان لليه وحكي مدمعها أئمة أفرتا إيا أئمة كلو سلفك إيا تابعينتا تابعوا تابعينتا من الصحابة الصحابة ولا عن رسول الله رسولك إلهي كما إيمان ولا في كتاب الله العزيز قرآنك إلهي كما إيمان إن توحيدك وصدح وقيب سنيهي قرآنك مشيقي مرحبا المراد من توحيد الأسماء والصفات waxaa loola jeedaa marka la leeyahay tawxiid baa asmaa iyo sifaat loo jeedaa attajsiimu in ilaahay adimo loo yeelo ayaa loola jeedaa saddexda tawxiid bay ka mid in ilaahay jismi laga dhigo oo wuxuu yidhi kitaabka taxkiimu naadir la yidhaaho wuxuu yidhi idaa lam yakun hadduusan ahayn jisman walaa sifatan haddii ilaaha uusan jismi ahayn ama uusan sifo ahayn faqad nafaytahu ilaahay waad anfiday oo ma jiraaba tiri تحكيم النادر بالليرة وهنا ومعنا marka ilaahay hadduu jismi iyo uusan sifo midna noqon maba jiraa tiraaheen waa noo taallaa laakiin waxaan rabnaa ninka ilaahay jismiga ku sheegaya ama sifada ku sheegaya kaas waaba rabnaa inuu muslimiinta hortooda ka caddeeyo oo yidhaaha ilaah anaa ku sheegahayo waa jismi uu yidhaaho hadhow baan ku xisaabtamaynaa in shaa allahu tacaala muraaduhu wuxuu ka rabaa min tawxiidi alrububiyati waaluluuhiya ibnu taymiya alxaraani wuxuu ka rabaa towxiid aluluhiya arububiya marka uu sheegayo wuxuu ka rabaa takfiiru lmuslimiin muslimiinta inuu gaalaysiiyuu ka rabaa oo uu yidhaaho waxay garan waayeen towxiidka ilaahiyada waxayse garanayaan towxiidka rabbi inuu yidhaahuu rabaa walaa xujata lahu fii daalika wax xujo oo uu haysto ma jirto oo uu ma arkaysaa khaldihi bitawasul tawasulka iyo walcibaada inuu isku qalduu rabaa oo yidhaah dadka awliyada ku tawasulaya muxuu ahaa waxaa weeye cibaaday sameeyeen oo ilaahay cidaan ahayn u sameeyeen saa inuu yidhaahu rabaa walcibaadatu cibaadada iyo watawasuluna fi luqati haddii luqada loo kaco laa yaltaqiyaani maba kulmayaanba shaqo iskuma laha cibaado iyo tawasul wax la yidhaaho waxaanu haynaa meelo odhanaya atawasulu kufrun tawasulku waa shirkun cibaarooyin odhanaya waa noo qoran yihiin waa haynaa mas'ala khamsa ma aha waxay gashay tawxiid alasmaa wasifaat bay gashay waa mawduucaygii baan ku dhex jira anig tawasulka halkaasuu galay laa ijtihaada fi lusuuli اlictiqaadiya wakhusuusan idaa jara ilaa takfiiri اlmuslimiin aslanba ma bannaana in lagu ijtihaado caqaa'idda tawxiidka oo usuuludiinka ah wax ijtihaada uma furna وخصوصا وحاب سيدرا إذا جرى هدو قفك قارسي إلى تكفير المسلمين مسلمين تأينو كقال نمو حكمه هدي وحاو كسو سارة يابا أي نقضان وابا كسي حرمانتا وكسي فكتا مركا أدي وقت يرئيها ري وحان كساعد يا ولالك الشيخ عبد الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين أما بعد إخوة المسلمين waxaan ka warramayaa waa saacad yar baa aniga haddii la qadaro oo ninkaani iska leeyahay qayb uu iga siiyey baan ku warramayaa waxaan ka warramayaa hadafka meeshaan wixii loo yimid ood muslimiinta hadafkooda u soo xaadireen ayaan wax yar ka taabanayaa marka u horraysa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay muxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala واتقوا الله ويعلمكم الله horta marka u horraysa taqwo waa in la helaa ilaahay laga cabsadaa subxaanahu wa tacaala bacda taqwa masana haddii ilaahay qadaro subxaanahu wa tacaala waxaan wax yar ka taabto waxaan ugu horumarinayaa masalada la yidhaha masalatu tawxiid culummadu way isku celceliyeen laakiin isku celcelintaasi waxa weeye waa yacni waxa weeye qof walba haddii la yidhahdo war u sharid ninba siba u ridaya jalow ceelka u rid haddii la yidhahdo ninba siba u ridaya marka waxa weeye masalada tawxiidka annagu waxaan rumaysannahay jaanibkanagaani oon isku yani caqiide isugu nahay oon u soo birmannay waxaan ka soo birmannay iyo waxaan u soo birmannay horta waa in la idaaxiyaa waxaan annagu u soo birmannay waxaan ka hortegaynaa masalada tasliidka oo hadda sheekh cabdikariim uu ka hadlay waxaan rumaysannahay atawxiidu kelimatu tawxiid masdarun min ficlin waxadda buu ka baxay wax hadda wuu keliyeeyey tawxiidan sidaa ma yahay mase maahan muslimiinta agtooda haddii marka shayga la keliyeeyo waxaanu annaga caqliganaga ka baxay culumta islaamkaan ku dhaqmaynana ka baxay kelimo tawxiid ah sida loo labayn karo ama loo saddexayn kara annaga fikraddeenna ka baxday waxaan u baahannahay ninkii muslimiinta ikhwada muslimiinta ka mid ah ee isagu labayn kara bacda maa uu yidhi waxatullaaha rabbi baan wixiday markuu yidhi siduu u labayn lahaa iyo siduu u saddexayn lahaa ayaan jaanibka kale kuwatulmuslimiinta kaleeto walaalahena noo fadhiya ayaan ka doonaynaa waxaana weeye cilmigu nebiga ayaa ka warrama wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcilmu bitacallumi waalxilmu bitaxallumi cilmigu waa barasha maahane wax layska raadiyo afkaara ma aha wax joornaal lagu qoro oo qofka yacni inta loo soo qoro kelimaadiina maa yujdiika asiga adiga wuxuu ku anfacayo ma leh waxa weeyaan maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa alcilmu maa fii suduuri rijaal xabadka rijaasha waxa ku sugan baa cilmi la yidhahda walayse alcilmu fi dafaatiri warqadaha cilmiga lagu qorayo ama ku yaalla waxa weeye waa kayd baana lakugu kaydiye maahane oo muslimiintaynu cilmigu soo gaaray quruuntii dhimanaysay noogu kaydiyeene ma uusan ahaanin yacni mujtamaca muslimiinta macnaha haddii la qadaro waxa weeye waxa anfacahaya muslimiinta waxa anfacaya wixii qofka muslimka ahi nafciyahoo ku sugan uu muslimiintana usoo gudbin karo annagu waxaan rumaysannahay faclam annahu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaahay markuu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidembika walilmu'miniina ayaa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala nebi hadda faclam marka nebigu markuu madiine joogay bay ku soo degtay haddaba waxaa kutubta yani bacdu yani masalanaysaa kutubta mutaakhiriinta gabalkood laga helayaa dad hadda anigu aanan magacaabayn oo maxaa yeelay nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam udkuruu maxaasina mawtaakum wakufu can masaawihin wanaagga dadka dhintay wanaaggooda xusa laakiin masaawidooda ceebtooda iska dhaaf sida anoo ku camal falayo waa hebel ma odhanayo laakiin dad baa waxay ka dhigeen miiraas ay muslimiinta uga tageen inay yidhaahdeen nebigu tawxiidka faclo markii lagu soo dejiyey horteen macnaheeda looma sharxin oo ma uusan aqoon ee kii marka markuu joogay lisaani buu ahaa waa kutubta hadda uu sheekh cabdikariim ka hadlayo annagu marka waxaan ka soo birmanay ikhwatulmuslimiin altawxiidu waaxidun weeye wayakfiina laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi kamaa qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam faidaa qaaluuhaa casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi alislaam calayhi salaatu wasalaam afalaa tast afalaa afalaa takfiika maa yakfii rasuulu llahi sala alay wasalam miyaysan ku kaafinayn wixii rasuulka kaafiyey miyaadan muslimiinta uga kaafi uga kaaftoomi karin wixii ilaahay rasuulkiisa uga kaaftoomay nebi maxamed lagama soo naqlin calayhi salaatu wasalaam atawxiidu tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya laakiin maxaa laga soo naqliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaatka qur'aanka ilaahay isku sheegay rabbi buu isku sheegay ilahna waa isku sheegay hadda rabbi iyo ilah markii laisku uu isku sheegay ma yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waxa weeye haddii la yidhaha allah sida yani baabka tacliimta marka la joogo ismun yani calamun calaa daati illahi baa la yidhaha subxaana wa tacaala calaa daati ismun calamun calaa daati lwaajibi lwujuub daatadii ilaahay inay sugnaatay u sugnaatay calamkeedii baa la yidhahdaa haddana ilaahay muxuu isku tilmaamay rabbi buu haddana isku sifeeyo wuxuu yidhi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin daliiluna haakada wa hadafunaa haakada alxamdu lilaahi ilaahay baa yidhi anigaa mahadi u sugnaatay rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ahaa ama nacti ka dhig ama bedel ka dhig ama sifo ka dhig ma kala guuri karaan haddana ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala dalikum allaahu rabbukum baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala midkii naas aanan kaga soo warro oo inii soo tilmaamay rabbigiinni weeye haddaba mubtadiyi khabaq xaggeed u kala raraysaa xaggee saddex tawxiid uga samaynaysaa annaga hadafka aan ku soo birmannay ikhwata almuslimiin hadafka sidaasa weeye hadafkaan diidayno ka soo horjeednaana waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka cawaamta oo masaakiinta oo culummadu inay hogaamisa laga doonayo in laga dhaadhiciyo saddex ilahay inuu qofku leeyahay afkana laga dhowrtoo la yidhaahdo tawxiidkaaga haddaadan ka dhigin rububiye iyo sifaad iyo uluhiye ka dhigin laa yasix waxaan ku arkay kitaabka la yidhaha minhaajulmuslim oo loo tiirinayo shiikha hadda shiikhuu magacaabayey nin ka dambeeyey oo jazaa'ir la yidhahdana uu leeyahay waxa weeye kitaabkaa ninkaa imaamu jazaa'ir uu leeyahay waxaan ku arkay oon ka daalacdo o ka dhowray inuu yidhi haddaad ilaahay intii u sugnaato u sugto انت الهي اسك انفينا كانفسه لكن توحيد الصفات توحيد الربوبيه هذا اسغن لست مؤمنا انت بل بل اهل النار باتا ولا يهل يا مكتوب وانا موجود بارك الله فيك اه والسلام عليكم ورحمه الله الذين سو غدبيي اوغي شقيها اوغي
والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسألة وحكاها اللي دونا الشيخ آذن عامر هي الشيخ عبد الرحمن مرسل keliya waxaan u jawaabayaa mas'aladii sheekh cabdilcasiis uu ku adkaystay oo yidhi abtirsada annagu waxaan u abtirsannaa saan u sheegay ismaanaan sajilin oo yaanyaha ismaanaan tegin laakiin waxaan u abtirsannaa ila alkitaabi wasunna waxaan nahay ahlu sunnati wajamaaca waxaan u abtirsannaa ila salafi saalix waana la dhihi karaa wanarju an nakuuna inaan raacno waddadoodii baan isku dayaynaa waxaan u abtirsannaa asxaab alxadiid xadiidka nebiga sida hadda مثلا حديثك هذا العلم بالتعلم بو يري نبي بو يري شيخه والحلم بالتحلم حديث صحيح ما نبي ما دهن عليه الصلاه والسلام marka anagu waxaan u taaganahay kaliya ee kitaabkaas iyo sunnadaas iyo waxay hadigii salafku ahaayeen iyo xadiidka saxiixa ah ee ka sugnaada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan dhac khaladna waa leena gefna waa leena aqoon yarina waa leena wixii intaa nooga dhaca mahane manhajkeyga iyo diinteedu waa intaas abtirsinyahayagu waa intaa adoo raaliya sheekh cabdilcasiis
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وما أتشد إذا دخل البدعة في التوحيد لأن التوحيد قوام الدين waxaan ka hadlahayaa dadkiina muslimiinta isugu yimid annagu kolkii u horraysay eenu bacda ducaad aan fadhiisannay ee hadalkan la soo jeediyey waxaan idhi ma fadhiisanaynaan idhi maxaa yeelay masalada haddii aan wax la kala qaadan faa'iido male masalada u horraysa intaana mawduucan ana gelin sheekh cabdilcasiis wuxuu yidhi sheekh maxamed bin cabdiwahaab baa laga keenay sheekh maxamed bin cabdiwahaab qarnigee buu ahaa waxaan meesha ku haynaa alimaamu xaafid ibnu manda manda ayaan ku haynaa oo qarnigii saddexaad saddex boqol iyo tobankii dhashay ilaa saddex boqol iyo shan iyo sagaashan sheekha kale axmed ibnu caliy oo masri oo shaafici ah oo qarnigii toddoba boqol iyo lix iyo lixdan oo qarnigii shaykhulislaam ibnu taymiya isku mid ahayn kolka ikhwaanii waxaan awal intaana qabla kulli shay towxiidka taqsiimtiisa inaa intaanaan gelin ay tasliid ku magacaabeen subxaana allah haadaa buhtun cadiim tasliid ma ahae taqsiimu tawxiid waayo tasliid waxaa la yidhaha macnihiisa ilaaha alab wa ilaaha alum wa ruuxu alquds ilaah waaxid kaasaa tasliid la yidhaah cinda almuslimiin kaa tasliid waayo ee taqsiimu tawxiid baan meesha ka halay hadlaynaa aadna nusuusta u dhegaysta soomaalidu waxay ku fiican tahay qur-aanka aad bay u xifdinsan tahay horta waxaad ogaataan dadkiina muslimiinta meesha isugu yimido saxaaba asalafu saalix salafkii saalixa ahaa ee aimati lumma ilaa maa aslaxa awal malik ibnu anas raximah ullah waqad istaqara waxay weydiiyeen masaa'il badan ood garanaysaan oo ku yaala qur'aanka axaadiida rasuulka oo cibaadada ku tacalluqa oo sida mucaamalaadka beyca iyo shiraaha iyo waxaas ku tacalluqa oo rasuulkuna waa u caddeeyey waana caddeeyey mana sugnaanin saxaabi waaxid inuu rasuulka weydiiyey can ismin min asmaa'i illaahi caza wajal ow can sifatin min sifaatihi sababtuna waxay tahay wadaalika lifahmihim laha yacni xaqiiqay u kasahayeen sifaadka ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa yay qumaati ay u yiqiineen walimaa dalad calayhi min macaani macnayaala sidii ay tusisay fakaanuu yu'minuuna biha wayactaqiduuna maa dalad calayhi min macaani wayadcuunahu biha waxay ahaayeen kuwa rumeeyo oo ictiqaadiya sidaa ay nusuustu ay u caddaysay oo macaaniya dadkana ugu yeedhahayeen ilaahayna saasay ku muraaqabaynayeen ilaahayna saasay uga cabsanhayeen ilaahayna saasay u rajaynhayeen kolkaa saxaabadu saas kaasay ku daa'imtay waxa u daliila xadiidkii isaga ahaa caaisha radia allahu canha subxaana aladii samca samcu wasica samcuhu aswaata fii tafsiiri qowlihi tacaala قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يعني إني رميسنايين استمر الصحابة على ذلك المنهج منهجك يا طريقات يا الصحابة كسعدين بكتاب الله أي قبسنا يعني وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد اعتقادك إيو عملك أمركنا ساسو كباقيها في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر ابن الخطاب وسدر من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ساسو أها أمورتي ساسي كسعتي ilaa dadku futuuxaadka islaamka kolkii la furtay oo dad kale ay soo galeen umuurtii ay bedelantay oo acdaa'ul islaamkii ay meeshii madaxa ay soo dhiibteen ilaa umuurtu saasay ku yay ku socotay wa awalu man kaada ninkii oo khayaanada sameeyey diintan oo yahuud buu ahaa oo qur-aanka uu ka sheekeeyey macnaha oo oo sheegay cabdullaahi ibnu saba kaasuu ahaa horta sidaasuu yaa yaa intaa mawqifka hore waay bidcooyinkii kolkay soo baxeen oo ay ka mid ahayd khawaarij ay ka mid ahayd bidcadii u horraysay cabdullaahi ibnu saba bidcadii khawaarij ay soo baxeen shiica ay timid oo weliba sheegtay rajcada la qabo ee inuu nin soo noqon karo intuu dhinto uu yidhi cali baa soo noqon doona iyo qadariyadii iyo bidcatulirjaa ay timid iyo muctasila iyo jahmiya kolka waxaan weydiinaynaa aan waxaan sheegahayaa intaana u gelin waxaana rabaa inaan mashaaikhdan kale waqti siiyo tawxiidka ay yidhaheen maxaa loo qiimi tawxiid اlmacrifa wاlisbaat kaas yaa la yidhaha ka ugu horeeya waaba laba keliya sida oo rusushu ay la timid waa laba keliya saddexdana sababta keentay baan idiin sheegahayaa tawxiid اlmacrifa wاlisbaat waa tawxiid اlrububiyati wاlasmaa'i wاsifaat sababtana waxaa keenay waanan akrin doonaa jahmiya iyo muctasila kolkay asmaadii ilaahay diideen oo yidhaheen ismi ilaahay ma leh walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuhu bihaa buu ilaahay jala wacala qur-aanka waad garanaysaan kolkay diideen oo jahmi ibnu safwaan way diideen jacdu ibnu dirham oo ka horreeye sheekhiisa ahaa oo lagu arafaystay oo la dilay aada og tihiin waxa uu u keenay muslimka dhexdiisa nin imaan a'immadu muslimiinta ka mida uu yidhi تقبل الله ضحاياكم فإني أضحي جعدر من الدرهم أو قورعي أو فتنتر وكيري أسمادي إلهي أيدهن إلهي اسم ملك إلهي صفة ملك يعني العالم ملك إلهي لقمان مقعابه قدرة قادر لقمان مقعابه صفاتي أو قدرتي يعني إنكراد كل كاسا أهل السنة والجماعة يرجع إلهي وقتلق لي يا أسمادا قيب كلا كدقي وحوية كل كهر لبدا قيبوت kaasay ahaayeen oo midka u horaysa waa tawxiid almacrifa walisbaat tawxiid qasdi waalab waa tawxiid aluluhiya waxa weeye shayga haddii aan la diidayn kutubihii baa inu hor yaalla rabbi allah ismuljalaala iyo ilaah labadaasu yay yaa hadda aan ka maqlahayo mashaa'ikhda inay isdhexgeliyeen oo wuxuu yidhi calamun calaa daati almuqadasa waa lafdullah wax yidhi male can allah wax yidhi male fircawn wuxuu yidhi maa lakum min ilaahin wuu yidhi hayrii ilaah wuu sheegay bimacnaa macbuud waayo maa lakum min ilaahin hayri buu yidhi laakiin anallah taariikhda sidii soo martay wax sheegtay oo yidhi anallah ma jiro sidaa daraaddeed isku mid ma aha ilaah bimacnaa ficaal bimacnaa mafcuul waayo bimacnaa macbuud kaas weeye kolka kan dambe mashaa'ikhdu ay tidhi qolyahayna way dhiganayeen raddigee tawxiidkaa isagaa qismiga qismiga u horeeya waa tawxiid rububiya ay inkireen tawxiidka rububiyada ah aynu nidhi tawxiid ulmacrifa waaye iyo isbaat quraysh iyo dadkii rasuulka la zaman tagay islaamka ma gelinin wamaa yuuminu akaruhum billahi ila wahum mushrikuun ilahi yidhi jala wacala ma una gelinin walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah macnihii muxuu noqonayaa qul man yarzuqukum min asamaawaati waalard sidaa sida intaasoo dhan allah bay dhahayeen islaamnimadana ma gelinin oo ilaahay waa kii rasuulku yidhi xadiidkii cayntiisa aad daliilsanaysay umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquulu laa ilaaha illa allah bimacnaa taxqiiqu kelimati tawxiid kelimatu waxa weeye cibaadada oo inagu aan ilaahay caabudanayno iyo ilaah oo macbuu ilaahay la caabudahayo kaas weeye ma uuna gelinin kolka haddii aynu soo soo waxayno rusushii ilaahay oo dhanna kii midka hore ummadihii iyo rusushoodii macraka kama ayna dhicin midka tawxiid alcibaada tawxiid aluluhiyaha alcibaada kaasay macraka ka dhacday oo rasuulka ay ku inkireen quluu laa ilaaha ila allah kolkuu rasuulku yidhi ajcala alaalihata ilaahan waaxidan bay yidhi ilan waa macnihii bay garanayaan xaqiiqnimo yacni kelimada nafyigan iyo isbaatka waxay kooban yihiin waa luqadoodii waa luqa soomaali adoo lagula hadlay kaasay xaqiiqo u garanayaan sidaa daraaddeed iyay waxay yidhahen ajcala alaalihata ilaahan waaxida ina hada lashayun cujaab ina hada lashayun maa samicnaa bihada fi lmillati alaakhira yacni millatu tasliis weeye milladii u dambaysa nabiy llahi ciisa tasliis bay ahayd saddex inay sidaas ahayd maanaan maqal kolka macrakada ay ka dhacday waa kelimatu tan dambe oo tawxiid aluluhiya alcibaada waaye ummadihii iyo rusushoodii oo dhan uu ka dhacday kolka waxa weeye tawxiidka mushrikiin baa qirtay waa ka hore lilaahi mulku samaawaati walard walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walarda layaquluna allah لله ملك السماوات والأرض وما فيهن والله على كل شيء قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل جوابك يا بحنية جوابك لما لك ويعني توحيد كربوبية وبمعنى الخالق المدبر كاسوي إلهي وحبوري وخالق هاوي ألا له الخلق والأمر كاسوي ولم ينجبهم من عذاب الله عذابك إلهي إذا كمونا كريدين توحيد كاهوري cadaabka ilaahay kama korinin walam yudkhilhum fi lislaami maxaa yeele rasuulku wuu la diriray waad garanaysaan beder maxay u dhacday oo oo ghazawaadkii oo dhan tawxiid aluluhiya cibaada waxa weeye fi kulli ummatin rasuula an icbudu llah wajtanibu daaguut rasuul kasta qoomkiisa waay kolka waxa weeye haddii aan khulaasayno ilaahay wuxuu ku kulmiyey anwaacu tawxiid في أنه واحد في سورة مريم آيات اللحية عشان لحدا يشن رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدح ذي توحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات صدح ذا بكاسك كل ميي رب السماوات والأرض وتوحيد الربوبية فاعبده وتوحيد الإلهية بمعنى العبادة هل تعلم له سمية وأسماء توحيد الأسماء والصفات لأن النفي بكي مادا ليس كمثل شيء كاسا ساء إلى لنا سمارة إلهي تشبيهيس كل كالسلاس كاسوية قرآن كنا سورة الحمد إيو كاسو كبالله كل كقيب تدنب وحوي قصدي طلب ليدا إفراد الله في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك وحاسورنا وإناد إلهي أدلق سدو إيو أمور تاسورنا خلاصة وحيتاي بس اسك وضع فقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل قادر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد أيها الإخوة أه ولا لها أنك مشايخ أنك وكالات دنع كالات هذا اللي هو ما قلناي وهذا الكود خلاصيس وها وكورة جيسنا توحيدك إن صدح قيبوت laga dhigay oo saddex ilaah amal ay u wataan inay saddex ilaah aan u fahamsana ama aan wadino ay dadka u fahamsinayaan waxay ugu jeedaanba taasna ilaah baa yani yaa sidii loola jeeda ilaah baa og laakiin sida ay u qaateen ay nooga fahmeen in saddex ilaah aan wadino tasliis aan wadino ay noo wataan noo fahmeen waxaana la yidhi shaacirkii uu yidhi wakam min caa'ibin qawlan saxiixan hu aafatuhu min alfahmi saqiimi nin ceebaynaya badna qowl saxiixa ah toosan aafidiisna ay tahay fahmiga xun oo saqiimka ah fahmigiisa oo xumaaday darteed ah aafidiis ay tahay qoolkiina waxba qabin horta aqsaamta oo hadda ay ceebaynayaan waa saxiix waaye diintay ku jirtaa ilaaha baana iska leh kulligeed ilaaha baan isu sheegay rasuulkiisaana u sheegay wax ka baxsan diinta maaha kitaabka qur-aanka ka baxsan ma aha oo ay leeyihin intaad ka keentaan ay leeyihin waxa maanta laisweydiinaayaba maaha waa wax diinta oo dhan ku socoto waay qur'aankii xadiiska oo dhan ku socdo waay marka meesha kelimaadaa jira rabbi ilaah الأسماء والصفات كل إله بان اسكله وانا وذا التوحيد وحيث هو إيمان توحيد الله بأفعاله وربوبيته عن بأفعاله وأسمائه وصفاته وألوهيته تاز علماء ولغا كتبت ويكو شرحان قل هو الله أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله مركز التوحيد لفسره ساسا مفسره تا أم با أم مرتين لكلام معناي وأم معنى الشرح واي diintii oo la sharxay culimada diintu way sharxaan waa un sharxa dadka lagu fahamsanayo laakiin diinta ay ku wada jiraan inay meesha noocyaal ay yihiin waa iska caddahay sida sheekh aadan ba sheegay meesha noocyaalaa jira yani mushrikiintii nooc ay rumaysanaayeen oo weligeedba la diidin baa jira oo rububiyada ah oo ayadaha sheeg aadan akhrinayay baa nagu filan oo wada caddaynayaan waxna way ogolaan ilaahay sifaatka ilaahay tawxiidkiisa ah waxna way diidinaayeen waxay diidinaayeen waa nooc waaye waxay ogolaan waa nooc waay qur-aankaaba saa ku socda waxay diidinaan waxaa waaye waxay ogolaan waxaa weeye rububiyadu waa ilaahay afcaashiisa rububiyada horta aan sheega rabbi rububiyada iyo uluhiyada yani tacriiftooda aan sheega horta rububiyada waxaa waye tawxiidullaahi biafcaalihi waay ilaahay afcaashiis lagu waxdo waay oo khaaliqnimadiis raasiqnimadiis maaliknimadiis naaficnimadiis muxyi mumiidnimadiis mudabirnimadiis in lagu waxyido lagu waxyido waay oo khaaliq kaleed ilaahay loo sugin oo raasiq kale ilaahay loo sugin mudabbir kale ilaahay loo sugin taana gaalada ma diidinayn waxaa ku daliila aayadaha sheegaada akhrinaya aayado kale oo badan oo noo caddaynaya qul man qul ma qul qul man rabbu ilaahay uu leeyahay subxaana watacaala qul قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يحيي الأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تؤفك آه قل فأنا تؤفكون قل ما يرزق من السماء إلهي باكو حجينا يا أرزاق سمد إنك إرزاقي معنا وهات قرنيسين ما يرزق من السماء والأرض يا إنك إرزاقي سؤال واي ومن يملك الس... أما يملك السمع والأبصار يا أرقي يا سمع مغلا آه ملكناي اسكله وإذا سيي وسؤال لبعض ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي يا كسو سارة متك نول متك انت كسو سارة وسؤال سدحات ومن يدبر الأمر أمرك يا مأموله وسؤال أفراد واي فسيقولون الله جوابت هذا الله وإن آيام مدي يا بور إلهي الله الله هو الرازق الله هو ال... هو ال... هو, ال... هو المالك الله هو هو المحيي المحيي المميت الله هو المدبر ويقرأ يا نومارت مدي يا بوري فأنا يوفكون بوري مرت see loo gedinaya loo ilay xaqa looga ilaahay tawxiid uluhiya ilaahiyada ilaahay see looga ilaya ay u diidayaan meesha tan way ogolaan nin tawxiid rububiye ogolaaday ma diidi karo tawxiid uluhiya ma diidi karo way way islaazimayaan xujada way ku qumaysaa sidaa darteeda tawxiid rububiyaha qur-aanka wuxuu keensadaa xuja u keensadaa ayaga wixii yaqaaneen baa lagu xujaynayaa ayaga lagu xujayn xujanimaa loo keensanaya fana yufakuuna leeya ayadaha way badan yihin hadda waqti uma haayo waxaa waaye meeshi wixii aqsaamta la sheegayo waa waxa isla jiro ilaahay wada leeyahay maaha wax kale ah yani luqada carabiga unbaa macnaha kale yahay alilah luqa alcarabiya waxaa waaye bimacna almacbuud waay alcibaada waay saa darteed way garanaan gaalada markii laa ilaha illa allahu dhaha la yidhi way diideen waxay dhahaan ajcala alaalihata ilaaha waaxidan ina hada la shayun cujaab ma samicna ina hada lashayun cujaabo animshu wasbiru wandalaqa almalau animshu wasbiru cala aalihatikum ina hada la shayun cujaab ya waxaa ilaahay cubuudiyada wax kale la caabudaayo yani ilaahay keliya la caabudaayo diidaan walidaaba rususha waxaa loo soo diray tawxiid uluhiya loo soo diray tawxiid rusul ayaa la dhaha tawxiid uluhiya waa tawxiidka laa ilaha illa allahu ka kooban tahay ay macnaheeda u yahay waay oo ay diidan way gaalada laakiin rububiye ma ay diidin inay rububiye diidin aayadaha noo caddaynahay inay uluhiye diidaanna aayadaha noo caddaynahay saa darteed ilahay leeyahay innahum innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaha illa allahu yastakbiruun haddii laa ilaha illa allah dhaha la yidhaha way iska weynaynayaan laakiin walain sa'alta man khalaqa asamaawaati waalardi haddii la dhaha la yaquuluuna allah allah bay leeyihin way ogolin walidaabu ilaaha yidhi wamaa yu'minu aktaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuuna buu ilaah yidhi aktharkooda ilaahay bu rumaynaya inay rumaynayaan buu sheegay ilaahay sheekh hadday too wuxuu lahaa sheekh cabdikariim yacni gaalada iimaan loo sugay buu lahay nacam ilaahay baa u sugay iimaan wamaa yu'minu aktaruhum buu yidhi ma rumaynayaan iimaan ba meesha loogu sugi ilaa wahum mushrikuuna shirkiya iimaanka ku dhex wadaan walidaa aayadda ka yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu buu yidhahay aladiina aamanuu iimaankii shirki way kulmi karaan aladiina aamanuu aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaankooda waa la sheegay laakiin bidulmin bishirki waay ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بالله إيمانهم مع الشرك أي قال وتين إلهي بان عديناي فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بالله أكثر كود برمينا إلا أيوة مشركين أموغي marka muslimiinta la gaalaysan sheekha uu leeyahay ninkii gaalada ficilkooda ku dhaqma gaalada xukunkeedu raaya aayadda way ku soconaysaa korkiisa kulla aayatin yani warada cala usaati cala mushrikiin cala alkufaar yani yani tajiru daylaha calaa usaati lmuminiin sababka يعني آيات قال كلا أمجوج تشرك قال كلا أمجوج العبرة بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص سبب بليرا هذا الآيات قال سوق شد هذا أنا يقبل لما تاي نمكو قال يسي مجرو مركز جيت قال هقلين مركز توحيد كل واحد واحد معها واحد كلا أهم ولا هنا إذا كان نفسي نواكو هذا شان وأنا قيبسان قيبتي وإن كو قبسن دونا أنت عن قيبنا كبل من قيبسان إذا توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية وكبد هذا الشيخ الشيخ لكن وحكوسه بعد دودي أو وقت قرونتي oo firaaqda muslimiinta ay ay timid ay doodii ayadba ku soo baxay salafu saalix ay waqti diinta daafacayeen imaam axmed uu ka mid yahay imaam shaafic uu ka mid yahay imaam maalik imaam abu xaniifa kolle waxay daafaceen tawxiid alasmaa wasifaat oo ay isugu gurmidaan oo jahmiyadii iyo ay radinayaan iyo ahlulkalaamkii ahlulfalsafadii oo ashcariyada idinkaas sheeganaysan ay ka mid tahay oo ay wada radinayaan kutubtooda way taashaa ruduud uljahmiya ruduud ulmuctasila ruduud ulashcariya way taasha kolley halla akhriiso kutubta ha loo noqdo waxaan idinka maxamed abdiwahaabaad ku soo noqonaysa lama rabee waa inay u noqotaa imaamu shaafic imaamu shaafic aan ku toodaynaa imaamu shaafic idinka ma raacaysan idin annaga maaragtay raacsan wasalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد walalayaal kelimaad gaagaaban baan jeclahay insha allahu tacala inaan ka idhaahdo mawduuca midda koowaad horta waxa weeye qaybinta tawxiidka maxaa u daliil ah jawaabteedu way gaaban tahay waxaa daliil u ah alistiqraa alistiqraa ayaa daliil u ah walistiqraa'u min aladillati sharciya macnaha istiqraaga waxaa la yidhaahdaa baadhis guud oo inta nusuusta lagu sameeyey lagala soo baxay natiijo ka soo baxday baa waxaa la yidhaahdaa alistiqraa' macnaheedu waxa weeye waxaa laga yaabaa in aan la helin nas odhanaya tawxiidku waa rububiyo uluuhiyo asmaa iyo sifaat saa odhanaya laakiin waxaa la helayaa qur'aanka markii la dhex galo aada loo baadho baadhis lagu sameeyo qaabka uu ka hadlayo mawduucyada uu ka hadlayo ilaahayna ku saabsan baa saddex noqonaya qaybi waxay ku saabsan tahay addoonka iyo waxa laga rabo inuu sameeyo waa uluuhiyada waa cibaadadii qaybi waxay ku saabsan tahay ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo waxa uu mudan yahay waa qaybta la yidhaahda alasmaa wasifaat qaybi waxay ku saabsan tahay ilaahay afcaashiisa subxaana wa tacaala iyo wuxuu sameeyo oo loo gooni yeelo waa qayb qur-aanka ka mida marka istiqraa qur-aanka lagu sameeyey ba horta taqsiimkani ku yimid jawaabta horta waa taa masalada labaadi waxa weeye tawxiidka qaybintiisa annagu bidca lamanihn tawxiidka culumtoo dhan baa la qaybiyaa waxaa la qaybiyaa aan misaalidisiiyo naxwadoo kaleeto waxaa la yidhahdaa kalaamku waa saddex ama kelimadu waa saddex ismi iyo ficil iyo xaraf ma daliil alistiqraa alistiqraa baa daliil u ah inta hadalkii carabta la dhex galay baa waxaa la ogaaday saddexdaa qaybood wax afreeya inuusan jirin waa istiqraa aan u imaado madhabkan ay sheeganayaan oo ashaacirada tawxiidkay qaybiyeen inta aan u qaybinay in ka badan bay u qaybiyeen waxaan ayaa kitaabkii la odhan jiray sharxu jawharati tawxiid oo uu leeyahay bayjuuri ayaa iska leh waxaan jeclahay inaad idinku dul akhriya qaabkuu tawxiidka u qaybiyey qeexitaankiisa wuxuu xaashiyada ku yidhi bayjuuri sharaxiisa wuxuu qeexayaa tawxiidka wuxuu yidhi altawxiidu lugatan alcilmu biana shay'a waaxidun tawxiidka waxaa la yidhahdaa in la ogaado shaygu inuu mid yahay wa sharcan wuxuu yidhi bimacnaa alfanni almudawan tawxiidka sharcan waxaa la yidhaahdaa fanniga magacaa leh ee la qoray baa tawxiid la yidhahdaa sharcan qeexitaankiisa wuu qeexay tawxiidkii wuxuu yidhi waalmuraadu bihi hunaa alsharci laa bimacna alfanni almudawan wa huwa ifraadu almacbuudi bilcibaadati maca ictiqaadi waxdatihi والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا توحيدك وحكوك يحي عباده هي أسماء هي أفعال بكوك يحي بيجوري حاشية دي سنة أنا كقد بقي حيتان كي سوو قيبيي وحقو قيبيي wuxuu u qaybiyey qaybahan soo socda waana qaybo la wada yaqaano ashcariyadana raggu waa soo wada maray soomaalidu waxay ku mahmaahan geellabar jir soo wada maray inta aad yacni haydeen ama aad haysaan iyo kutubtooda waa soo mahan jirnay waana soo marnay ficlan intaa waana la og yahay wax qarsoonna ma ah bayjuuri isagoo qaybinaya wuxuu uhi waqad inqasamat mabaaxithu hada alfanni alaaata aqsaam fannigee weye waa fannu tawxiid saddex qaybood bay u qabsantaa buu ihi ilaahiyaat wa hiya almasaa'ilu almabxuuhu fiiha cama yatacallaqu bililaah waa qaybta koowaad uluhiyaad ilaahiyaad baa la yidhaahdaa waana masaa'isha lagu baadho buu yihi wixii ilaahay ku saabsan wa nubuwaat waa qaybta labaad nubuwaat wa hiya almasaa'ilu alatii yubxahu fiiha cama yatacallaqu biاlambiyaa wixii nebiyada ku saabsan wixii culumta ka hadashana nubuwaad baa la yidhahdaa waa qayb tawxiidka ka mid a qaybta saddexaad ee tawxiidka wuxuu yidhi wasamciyaat wa hiya almasaa'ilu alatii laa tutalaqaa axkaamuha ila min asamci waa qaybta adiladeeda maqal mooyaane caqli uusan geli karin waxaa la yidhahdaa samciyaat ilaahiyaadka ayay saddex qaybood haddana usii qaybiyaan waxay u qaybiyaan baabulasmaa wasifaat marka la joogo waxay u qaybiyaan waajibaat iyo jaa'iz iyo mustaxiilaat nubuwaadkana waxaa loo qaybiyaa waajibaat jaa'izaat iyo mustaxiilaat wahaakada taqsiimaad intaan annagu sheegnay kaba fara badanba imisaan maraya hadda dhowr iyo toban qaybood baan gaadhsiin karaa ashcariyadu qaabkay u qaybiyeen wixii marka waxa weeye culumta qaybintoodu shay ceeba sidiisa maba ah maxaad taqsiimkan u samayseen ashcariyoy ood sidan ugu qaybseen cilmiga tawxiidka waa mas'alo u noqonaysa culumtoo dhan baa taqsiim kale ujeeddaduna waxa weeyaan in loo fududeeyo dadka fahamkiisa loo fududeeyo si ay u fahmaan kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga sal alla lay wasalam waa tafriicaadka saa taqsiimaadka qaabkaasa loo sameeya taa waxaa ku tusaya inuu arrinku sidaas yahay culimmada ahlusunna waljamaca in annagu matalayno ama salafiyiinta ah salafka ah qaybahooda waxaa ka mid a qaarkood waxay u qaybiyaan tawxiidka laba qaybiyaan saddex qaybood qaar waa ka badiyaan oo afar qaybood bay u qaybiyaan wixii inuusan ahayn wax marka yacni laazim ah oo laga badin karo la kordhin karo qolo walba qaybisay taqsiimaadkana ujeeddadu ay tahay in dadka la fahansiiyo horta mas'aladu halkaasay kusan leedahay ninkii u fahmay ilaahay baa la qaybinayaayo saddex qobood loo qaybinayaayo waa fahamkaagu waa khaldanya xataa daalibulcilmi mubtadi'a min daalibulcilmi oo xataa cilmiga bilowgiisa ku jira uma fahmo ilaahay baa saddexa tawxiidkaa saddexa fanni baa la qaybinayaa tawxiid la yidhahdo ee ilaahay lama qaybinayo waa fahm xumo marka inaad ilaahay baa la qaybinayaayo ilaaha rabbigii muxuu yahay oo ilaaha ilaahay muxuu yahay oo ilaaha ismigii muxuu yahay waa fahm xumo aad daciif waa way sida aniga ila muuqato intaa haddaan intaa kaga baxo kolle waktiga waa lii garaaci doona waan u malinaya waxaan geli doonaa odaygii ku hormaray ama sheekhii ku hormaray mas'alada waxyaaluhuu soo jeediy oo taqsiimkan ku ictiraaday baan doonayaa mid mid inaan uga jawaabo midda koowaad horta wuxuu ihi rasuulkana kama sugna qur-aankana kuma sugna waan sheegay qur-aankana inuu ku sugan yahay sunnada nebigana ku sugan yahay laakiin istiqraa' iyo baadhis lagu sameeyey inay qaybistu natiijadeedii tahay saas way macnaa aayaddii la akhriyayey baa ka mid a tawxiidka oo qaarna gaaladu ogolaayeen qaarna ay diidanaayeen baa taqsiimka ku tusaya qur-aankana aad u cabbiray inay qaar ogolaayeen oo ictiraafsanaayeen allaha baale bay lahaayeen qaarna way diidanaayeen maxay midkay ogolaayeen muxuu yahay midkay diidanaayeenna muxuu yahay hadduusan qaybo lahayn waa su'aalla doonaya inaad ka jawaabtaan midda labaadi waxa weeye mafaasida uu ku sheegay
waxa weeyaan shan iyo toban mirir oo qoladane wadaadaha iyo shan iyo toban mirir oo haddana marka waxaan filayaa markaan shan iyo tobanka iyo shan iyo tobanka ay dhammaatay inaan wakti kale oo aan sii wadna aanan haynin aan haddana dib ka sii wadeenno masaasa okay macduur bas khayr weeyaan hadda sheekhiha u gudbilaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أضلك وقليها ولا لها يا إيكاها الله وارتوحى إلهي مهدئة حدي aada muxuu ahaa ku hadasheen tawxiidku saddex qaybood buu u qaybsamaa haddii afkiina laga hadliyo ad haddii laga hayo horta waa ilaahay maadi tawxiidku saddex meelood buu u qaybsamaa oo tawxiidu arubuubiyo iyo tawxiid aluluuhiyo iyo tawxiid alasmaa wasifaat inuu tawxiidku u qaybsamo haddiiba muxuuaha afkiina laga hayo intaasoo islaamahina ay dhegaysanayso horta waa ilaahay maadi intaa markaan ka gudbo hadalka walaalaha yidhaahdeen afar masalaan kaga jawaabaya masalada u horraysaa waxay tahay oo walaalahay aan hadalkooda aan kaga jawaabayo tawxiidka tawxiidu rubuubiya la yidhaahdo iyo tawxiid aluluuhiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat noomayna macnaynin waxaana waa lafi carabi ah waxaa la rabaa in la macneeyo oo macnihiisa dadka laga dhaadhiciyo marka tawxiid arubuubiya iyo tawxiid aluluuhiya tawxiid alasmaa wasifaat macnahooda ay ku sheegeen maanaan ku qancin islaamkuna inuusan ku qanacsanaan bay ila tahay ee waxaan dib ugu celinaynaa tawxiid urubuubiya marka la yidhaahdo yaa u nisbaa ku jirta waa tawxiid rabbi loo nisbeeyey tawxiid aluluuhiya marka la yidhaahdana waxa weeye yaa u nisba ku jirto waa tawxiid ilaah loo nisbeeyey tawxiid alasmaa wasifaatna way idaafaysan tahay oo waxa weeye iyagana waa idaafa macnaha ay ku sheegeen mananaan ku qancin inay ku noqdaan waa wax loo baahan yahay masalada iyada intaasaan kaga gudbayaa masalada labaad waxay yidhaahdeen gaaladu ilaahay way rumaysnaayeen bay yidhaahdeen aayaadna way u soo aqriyeen oo waxay yidhaahdeen gaalada tawxiid waxa la yidhaahdaa ayaa laga helay muwaxidiin bay ahaayeen oo ilaahay bay rumaysnaayeen aayaad qur'aanana waa loo daliiliyo waad maqlayseen idinkaba marka waxaannu leenahay aayadaha macnahooda walaalahay mayna fahmin gaalaa muwaxidiin ahayd oo tawxiid qirsanayna aayaduhu mayna sheegin gaalna tawxiid ma qirin inuu soo islaamo oo waddadii islaamka lagu yaqaano uu soo galo mooye isagoo gaalnimana tawxiid ma qirsananayo maxaa u daliila arrintaa iyada ah ilaahay wuxuu qur'aankiisa ku yidhi aayadda alaa lilaahi diinu alkhaalisu waladiina ittakhaduu min duunihi wliyaaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfaa ina allaha yaxkumu baynahum fii ma hum fiihi yakhtalifuun aayadda gadaalkeeda muxuu ku yidhi ina allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo man axad huwa isagu kaadibun been low ah oo markii la weydiiyo oo rasuulku uu la muxaawaroodo oo su'aasha lagu adkeeyo oy daruuri noqoto inay ku muxuu ahaa hadalka yidhaahdaan layaquulunna allaha inay yidhaahdaan inayna hadalkaasi tawxiid ahayn oyna rumaysnayn ilaahay baa muxuu ahaa ku beeniyey oo wuxuu idhi ina allaaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar axad kaadib ah oo been low ah oo hadalkaa uu leeyahay oo ilaahay baan rumeeye beenaalo ku ah kafaar ahoo weliba kufrinimo badan ilaahay marna ma hanuuninayo marka ilaahay wuxuu ku sheegay qur'aankiisa layaquulunna allaahuda uu leeyahay inuu beenaalo ku yahay inuu kaadib kafaara ku yahay ayuu ku sheegay goormay marka mu'miniin noqdeen marka ka gudub marka taas tawxiidka marka la qaybiyey ee tawxiidu muxuu ahaa tawxiidu rubuubiya iyo tawxiidu aluluhiya tawxiidu muxuu asmaa wasifaad loo qaybiyey horta lagama hayo qur-aanka hadda laba hadal baa meeryaa meeshan ka yeedho mar waxaa la yidhi aayaddaa daliil u ah oo layaquulunna allaahu bay leeyihiin baa layidhi inayna aayaddu daliilu ahayn ilaahay baa anfiyo ina allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaarun buu ilaahay yidhi marna waxaa meesha ka yeedhay waxa weeye istiqraa muxuu ahaa tawxiidku ku sugnaaday ilaahay baan idinku dhaariyey ma tawxiidka nebiyullaahi moxamed laynoogu soo dhigabaa wax culimo tatabucda ku sugnaaday wax wax culimo tatabucday oo culimo sheeg sheegtay miyaa tawxiidkeenii nabiga laynoogu soo dhibay ku sugnaaday kalla kuma sugnaanin tawxiidka saddexda loo qaybiyey ilaahay ma sheegin nebigu ma sheegin asxaabu rasuulillaahi ma sheegin taabicu taabiciintu ma sheegin taabiciintii iyo taabici taabiciintii midna ma sheegin wuxuu bilowday tawxiid saddex loo qaybiyo qarnigii toddobaad buu bilowday qarnigii toddobaad ayuu bilowday sheekh la yidhaahdo muxuu ahaa ibnu tayma ayaana bilaabay taqsiimka isagaa wuxuuna soo caan baxay sanadkii sideedaad hijrada marka tawxiidkaa la qaybinayaa waa tawxiid waktigaa isaga a bilowday hadduu istiqro yahay iyo haddii si kale uu yahayba laakiin wax ka horreeya ma jiro aayaadkan hadda la soo daliiliyee muxuu ahaa layaquuluna allaahu laleeyahay layaquuluna allaahu laleeyahay hadda ilaahay baaba anfiyadu maqashaan ilaahay muxuu yidhi waidaa qiila lahum usjuduu liraxmaani qaaluu waama araxmaan raxmaan muxuu yahay yidhahdeen oo ma nin ilaahay inkirsan baa haddana rumaysan may kalla ma rumaysna waxaa kaloo yidhahdeen wadaraba lanaa masalan man yuxyi lcidaama wahya ramiim yaa lafaha noolaynaya yidhahdeen man yuxyi lcidaama wahya ramiim lafa baaliyoobay yaa soo noolaynaya soo celinta nin diidan miyaa ilaahay rumaysan ilaahay ma rumaysan ajcala aalihata ilahan waaxidan hadduu hataa si sheekhu soo daliilinayay marka taqsiimkani waa taqsiim xaadisa oo diinta xaadis ku ah oo ummadda lagu dhiminayo wax jirana maaha istiqrana tawxiid sidiisaba kuma bannaana wax istiqra la yidhaahdo culumtan kale ayaa la tatabuca mooye tawxiid ilaahay nebiyullaahi moxamed u soo dhiibay istiqru ku sugnaanaya iyo tatabuc wax jira ma aha wax suuro geli karana maaha ninkii daliilkeeda haya inta in muxuu ahaa tawxiidku tatabuc ku sugnaanayo haddii qur'aanka laga keeno ama xadiidka laga keeno waan qaadanaynaa laakiin tawxiid baa la tatabuci fii zamanina haada wax suuro geli maha taas midka kale waxa weeye fircoon muxuu yidhi ana rabbukum ulaclaa buui ya rabbigii nii weynaa baan ahay haye muxuu rabbinimo u sheegtay maa lakum min ilaahin hayrii buui oo muxuu ahaa u inkaray muxuu ahaa ilaah kaleba inuu jiro waa inkaray goormuu ilaahay rumeeyey marka marka waxa weeye tawxiidkaa la qaybinayaa inaan muxuu ahaa qaybtaasi jirin waan soo sheegay inuusan muxuu ahaa ayna ilaahay rumaysnayna aayadaha fara badan ba u daliila marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa dadka islaamkiihi waa inay u fiirsadaan kana digtoodaan kana digtoonaadaan tawxiid saddexaa jira midka kale jawaabta walaalkay leeyahay ashcariya waxay u qaybisay muxuu ahaa dhowr tawxiid ba ay u qaybisay leeyahay horta tawxiidku waa hal waa laa ilaha illa allah moxamad rasuulullah ambiyadii saddex boqol iyo saddex saddex boqol iyo saddex iyo toban ama saddex boqol iyo afar iyo toban lagu sheego kolba culamada say ku sheegaan nebi walba markii la soo diro wuxuu dadka u sheegi jiray tawxiidku inuu yahay laa ilaha illa allah moxamad rasuulullah markaa kabacdiiba waxuu ka hadli jiray wixii macsiye oo zamankaa joogta yuu la xidhiidhin jiray marka hadalka uu leeyahay ashcariyadu waxay qaybisay tawxiid ashcariya tawxiid maynay qaybinin mana qaybin doonto tawxiidku waa laa ilaha illa allah moxamed rasuulullah waxay cabiraan markay ka hadlayaan sifaadka wa mimaa yajibu sifaad bay tiriyaan mooye oo sifaadbay intaa ka dhigan mooye maaha caqiide ay qaybiyeen ma jirto mana aha midka kale markii tawxiid rububiya laleeyahay rabbi sifaadka ilaahay buu ka mid yahay maxaa rabbi maxaa muxuuha tawxiid loo siiyey qaadir iyo samiic iyo basiir iyo maxaa tawxiid loo siin waaye sifaad fara badan baa jire maxaa rabbi keliya tawxiidka loogu khaas yeelay marka marka xag xagga u yar dhowe
ها شنت دقيقة أنا هدي لقدر إن شاء الله وحي هدي لقدر حق السنة إن شاء الله إخوة المسلمين هورتا وحوي إلهي سبحانه وتعالى سلام ميشان إسوه اجتماعنا مسلمين هورتا إيمان كودو خالص يا الله نقدي طلبات وحن كه الله يا تقسيم كل يري أشعرية غيب سي توحيدك ما أيسن غيبين وأنا أشعرية أنا كوابتر سنة ديدنا تقسيم تقسيم كيس شيخ باتوري كتاب كيس اللي سوكعينا وحن لقى سوكعيي waxaa la yidhi nin baa wuxuu xaraystay raggaani maantao dhan bay mahmaahayeen raaddiga ahada marka mahmaayo saddexaa ay soo tuureen saddexdiiba waan ka jawaabaya nin baa waxaa la yidhi wuxuu xaraystay baa layidhi shabaq ku xaraystay baa layidhi bahal dooro la yidhahda waxaa ka cuni jiray dabacaddeeye markaasuu waxaa la yidhi shabaq ku xaraystay dabacaddeeyihii meeluu ka gala markuu waayuu saynta geliyey markaasay we we we tirahda caawo dhan markaasuu yidhi haddaan dooro hilib u samray adna adnana siina u samar buy hadda raggaani waxay nagu samaynhayaan haddaad kollayba nooga adkaateen shareecadii adigu waa kelimo xaq uu yidhi laakiin adigu baadil baa loo jeedaabiy sayd cali xaakim ahan baa loo jeedaabiy taasna waxaan uga jawaabayaa mahmahyadii ku xig waxaan marka ka hadlayaa ashaaciro annagu waxaan nahay ashaaciro annagaa istilmaannay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxaan rumaysannahay aliimaanu bijamiici ma aliimaanu waxaa la yidhi fi ljinaan aliimaanu fi ljawaarix aliimaanu cala lisaan niyatun wa qowlun wa camalun bilarkaan wey iimaanka jinaankaahi muxuu yahay atasdiiqu bijamiici maa jaa bihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ikhwata almuslimiin yaa igu diidi kara oon saas rumaysnayn ilahay baa idinku dhaashay nebi maxamed wuxuu la yimid in qalbiga laga tasdiiqiyo inaysan iimaan ahayn yaa iimaan tahay yaa inkiri kara waa may sooma nebi maxamed masale muxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llahi dakhala aljanna calayhi salaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna waxaa naloo diidan yahay laa ilaha ila allahu inu kuma filna annaguna waa nagu filan tahay baan leenahay nebigeenni baa noo keena alayhi salaatu wasalaam waxaa la soo qafaalay nin jihaadka lagu soo qabtay oo kaafira markaasuu asagoo silsiladii ku xidhan yaa colkii la jabiyey soo laabteen oo gaalad ahay markaasuu yidhi yaa maxamed a uqaatilu uma aslamu am uqaatilu am aslamu uma uma uqaatilu ma intaan dagaalamaan hadhow islaamayaa waan ku raacayaaye mase haddaan islaamaayo hadhow baan diriraa markaasuu yidhi aslim uma uma qaatil buu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam hoggaansan buu yidhi markaa kabacdina dagaal wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annaka rasuulu llahi buu yidhi sala allahu alayhi wasalam dagaalku hore ka galay hiya xayaatun buu yidhi maslama dawiila buu yidhi haddaan makasada buu yidhi timirtaas gacanta aan ku hayso afka ku cunaya haddaan makasada waa xayaato dheeraatay buu yidhi faqutila nebigu muxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam camila qaliilan buu yidhi wa kusira masalamnaysa wa ujira kasiiran buu yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam wax yar buu camal faloo halkaa kelimuu la yimi wax badan baana lagu ajirtiyey oo jannada hore laga geeyey buu yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam xasbulmuslimiina maa kafaa rasuulullahi can ummatihi sala allahu alayhi wasalam tawxiid istiqra ku sugnaadana laysa bitawxiidin وليس في دين محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد ما جاء به رسول الله وهو, وهو كلمة شهادتين كلمة شهادتين واحدة هذه الشيء واحدة كلا تواكد بن سنتر توحيد كأننا نلوص وي وأن رميسان هاي متكاوي كان دي دنا هنا وامتكا ولا لهن هرتي أنك قرتين واستقراها كسرنا ديوي هذه أمة المسلمين أمة محمد أمة المسلمين وحاتين أمة المسلمين باتين إلهي بارن كل شيء ما كاستقراها ترتان بس كينا محمد برتان عليه الصلاة والسلام iska fiiriya kii nebi maxamed allah ina daba dhigo kan istiqraahana allah ina ka duudo kan istiqraaha ku sugnaada allah naga duudo iska ilaaliya marka istiqraaha ku sugnaaday waxa weeye marka sifaadka iyo waxa weeye iyo tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala sagaal iyo sagaashan isim buu leeyahay taasaan ku khatimaya ina lilahi tiscan wa tisciina isman buu yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam sagaal iyo sagaashan isim mid walba hortiisa ma tawxiid baan ugu samaynayna marka haddaad tidhaahdo saddex baan u samaynaya inta kalena waa ka daysanaya waxaa la yidhahdaa tarjiixu axadilmutasaawiyeyn
رب العالمين وقتي غير بان قدب قدب سيرة دوساقيا واكا قد بيا ميدا كواد هرتا الشيخ قاسي وحوري توحيد كا قيبه سنو فسيرة الربوبية إيا ألوهية أسماء وصفار نو فسيرة انتا كبدا الدين لفهمي واي وحانو ملاينا يا وحبوبا هاي هاي دروس لارين بحيو الشيخ وينو مقنا إيا إنو تشوغي ما كلا قرنا يا لكن وان فسيري waxaan idhi alrububiya waa ku celinaya afcaasha ilaahay subxaana wa tacaala iyo wuxuu samaynayo wixii cilmiga ku saabsan baa rububiye culimmadu u bixiyeen uluuhiyadana waxaa la yidhahdaa addoommada iyo cibaadaday samaynayaan iyo waxa rabbi ka doonaya inay u gooni yeelaan baa uluuhiye la yidhaahdaa al asmaa wa sifaatna waxaa la yidhaahdaa ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamaha goonida uu leeyahay addoommadu ayna la wadaagin intaasi waxaan u malaynaya waana ku celiyey tafsir odhana waa bixiyey bal wadda sheekhu harsifcana u dhegeyso masalada labaadi waxa weeye waxaa fiican inaan laysku been abuuranin ayadoo hadda layshor fadhiyo baadurba waxaa bilaabatay in hadalkii la leexiyo oo si aan loo odhanin loo yidhaahdo axad annaga naga mida oo ku dhawaaqay gaaladu muwaxidiin weye ma jiro laakiin waxaan idhi qur-aanku wuxuu sheegay mabaadi'da qaarkeed in ay gaaladu rumaysnaayeen ha ahaatee mabaadidaa ay rumaysnaayeen inaysan mu'miniin ku noqonin bal masalada hala fahmo mabaadida qaarkeed bay rumaysnaayeen ha ahaatee ilaahay kuma xukumin inay mu'miniin yahayeene gaalay weli ahaayeen ilaahay jiritaankiisa way rumaysnaayeen inuu wax walba abuuro way rumaysnaayeen dhib iyo dheef inuu gacanta ku hayo way rumaysnaayeen maxaa dhagaxyaanta u caabudaysaan marka la yidhahdo waxay leeyihin ilaahay bay noo sii geynayaan ilaahay jiritaankiisa waa rumaysnaayeen waana mabaadida waaweyn qayb ka mida wey bal markay xajinayaan waxay dhihi jireen labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak ha mid adiga wax kula wadaagaad leedahay shariik ma lihid laakiin mid wax kula wadaaga unbaad leedahay ilaa shariikan huwa laka tamliku waaba malak shariig aad adigu mulkido laakiin isagu waa waxba mulkiyin baad leedahay shirkiga ay ku dhaceen ee tawxiidululuhiya cibaadada ku saabsan baa gaalnimo loogu xukumay laakiin ilaahay jiritaankiisa waa rumaysanay qur-aankaa sheegay bal fircawn oo daaqiyada ugu weyn ah alla wuxuu yidhi subxaana wa tacala nabiyullaahi muusa markuu ka hadlayey laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabbu asamaawaati waalardi basaa'ira yaa lagu leeyahay fircawn fircoono waad og tahay aayadahan aan la imid waxaan alla ahayn inuusan soo dejinin waad og tahay aayaddii kale waa kii ahayd wastayqanathaa anfusuhum wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa way yaqiinsadeenoo si hubaalay u ogyihiin laakiin waa isjiidsiinayaan middaan ka hadlaynen leenahay way rumaysnaayeen macnaha ogaanshaha ay ogaayeen ilaahay inuu wax abuuro wax irsaaqo kownka maamulo way ogaayeen qur-aankaana sheegay haddaad weydiiso waxay ku odhanayaan allah haddaad weydiiso waxay ku odhanayaan allah haddaad weydiiso waxay ku odhanayaan allah ha ahaatee nin yidhi ma jiro mu'miniin bay ku noqdeen ayagoo saasay gaalo ahaayeen maxay gaalo ku noqdeen li'anna waxay diideen ilaahay inay cibaadada u gooni yeelaan inay ilaahay keligii baryaan inay ilaahay keligii wax weydiistaan inay ilaahay keligii dhib iyo dheef ula la aadaan meeshay diideen taasuu ahaa waana midda rususha oo dhan ay la timidee lagula dagaalamay taasay macna marka horta waa been abuura dacad oo iyadoo layshor fadhiyo laysku been abuuranayo waxay yidhaahdeen gaaladii muwaxidiin bay ahaayeen farqun bayna almuwaxid wa bayna man yu'minu bacda almasaa'il ilaa annahu lam yusbix mu'minan bacda almasaa'il nin rumaysnaa oo gaal ahaa hadda gaalada maanta joogto nin masalan masaay ah haddaad hadda soo qabato oo tidhaahdo alla ma jiraa wuxuu ku leehay haa buu ku odhanaya cirka yaa abuuray allah buu ku leeyahy indiyo mungu saasuu ku leeyahy yaani dhulka yaa abuuray allah yaa wax ku siiya allah waa tii gaalada gaal oo dhan meel kastoo is aragtaanba waa rumaysan yihin mabdaa isaga mabda aan leenahay gaalaan rumaysnaynna waa ka laakiin rumaysnaanta mabda ay rumaysnaayeen marna mu'miniin xukumkood kumayna qaadanin adduunkana laguma siinin aakharana mukhalladiin fi naar weeyaanoo muwaxidiinna ma aha mu'miniinna ma aha bal masalada horta waxa weeyaan inaan lagu noqonin baan jeclaayo wadaadadu aanan ugu been abuuranin midda labaad waa ka gudbayaa waxa weeye sheekhu wuxuu yidhi tawxiidka istiqraa ku sugnaaday miyaynu qaadanaynaa mise tawxiidkii nebigeennaynu qaadanaynaa waxaa fiican marka la doodayo qaab culimo in loo dooday qaab caamo aan loo doodin dad culimaynu nahay istidlaalaadka iyo qaabkaynu u doodayno waa inay noqoto qaab culimonimo meesha masalada laga geliyo wejiga laga abbaarana ninka culimmada inuu ka abbaaraa la doonaya laakiin xamaaska caatifada dadweynaha keed qabtaan kaasaanu qabnaa wax daliila ma noqonayso aslan wax daliila ma aha mas'aladu marka waxay u baahan tahay tawxiidkii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu la yimid ee qur'aanki iyo sunnadu ay ku tuseen waankaan rumaysannahay waxay leeyihiin laa ilaaha ila allahu baa naloo diidan yahay war yaa diiday laa ilaaha ila allah ninkii laa ilaaha ila allahu diidan waa gaal biijmaaci almuslimiin nin diidani ma jiro waa iftiraa'aadka labaad ee isagana meesha ka dhacay been abuurka ka dhacaya wey laa ilaaha ila allahu ma diidanin tawxiidkii qur-aanku la yimid sunnadu la timid selafkii aan ka dhaxlay waa tawxiidkanaga laakiin markii la yidhaahdo war taqsiimkan qaybtan aad samayseen xaggeed ka keenteen daliilkeedu muxuu yahay baa waxaanu leenahay qur-aankii markay culimmadii dhex galeen oo axaadiistii nebiga dhex galeen baa natiije ah waxaa u soo baxday si ay dadka u fahansiiyaan oo cilmigan ugu faahfaahiyaan inay yidhaahdaan qaybtaasi waasaa qaybtaasina waasaa qaybtaasina waasaa waxa la qaybinayana waa cilmi baynu nidhi ee allah ma aha subxaana wa tacala waa cilmiga ku saabsan rabbigeen subxaana wa tacala taasna intaas ayaan kaga gudbaya midda kaleeto waxa weeye istiqraagu waa daliil sharci ah ninkii yidhi istiqraagu daliil sharci ama tawxiidka looma daliishan karo waxaan ka rabnaa culimada nin ka mid ooyi ijmaacu alculamaa weeye istiqraagu meeshuu ku yimaadaba inuu daliil yahay alistiqraa'u alcaqli waalistiqraa'u alnaqli bal min aqwa aladilla waaye min aqwa aladilla kutubta usuulka u laabta kutubta usuululfiqhiga waxaa ku qariran oo laysku waafaqsan yahay alistiqraa' majaalaadka oo dhan inuu ka mid yahay min aqwa aladilla lianna bedelkii hal xadiis ama hal aayada uu noqon lahaa daliil mas'alada waxaa daliil u ah intaasoo aayadood iyo intaasoo xadiis baa daliil u ah kee xoog badan marka waxaa xoog badan istiqraaga xoog badan manaha istiqraagu wax meel kale laga keenaye qaybinta nusuusta iyo dhexgalkooda baa waxaa kulmaya intaasoo aayadood intaasoo xadiis baa ku kulmaya markaasaa la leeyahay waxay daliil u yihiin intaadoos intoodaasoo midaysan qaacidada noocaasa istiqraaga la yidhahdo marka istiqraaga inaad fahandaan baan jeclahay oo aad u fahantaan sidii culimanimo oo kale aad u fahantaan masalada kale waa ka gudbayaa ayib sheekhu wuxuu yidhi nebi walba oo ilaahay nebiyadii uu soo diray saddex iyo yacni saddexda boqol iyo dhowrka ahaa ama ka badan ama ka yar ahaa wuxuu la yimid laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah waa khalad laa ilaaha ila allah bay la yimaadeen muxamadun rasuulullah nebi maxamed baa la yimid salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macna waa masale khalad muxamadun rasuulullah nebigeennu markuu yimid nebi walba kitaabkiisa waa lagu bishaaran jiray inuu imaan doono nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin tawxiidka aan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah nebi maxamed baa la yimid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxayse rusushu ku midaysnaayeen laa ilaaha ila allah mabdacaasay ku midaysnaayeen waa ka gudbayaa midda ayadan midda saddexaad waxaan saxayaa kelimo yacni xadiis uu sheekhu soo qaatay ninkii jihaadka aslamu am ujaahid buu yidhi aslamu ma ahe uslimu wey horta xaragada aan kuu soco sheekh waxaad yacni fanniga ugu weyneed ku faantaan oo raggani ay aad iyo aad aad moodda inay ragga kaga sitaan waa luuqada say sheegtaan waxaan jeclay inaydaan luuqadda jabinin luuqadda waa fanniga keliyada haysaan inaydaan jabininoo hortanada ku jabinin baan jeclaan lahayn insha allahu tacala ood aad isu ilaalisaan midda kaleeto waa kasii gudbayaa tawxiid iimaanka sugitaankiisa la sugay taqsiimka tawxiidka la qaybiyey wadaadkii hore wuxuu yidhi qaybinta tawxiidka la qaybiyey mafaasid baa ka dhalatay wuu tiriyey sheekhaasaan u jeedaa ashcariyadaan ku noqdo ashcariyada taqsiimkeeda wadaadadu waxaana garanaynin ma waxayna ka warhaynin madhabkay sheeganayaan mise way isdiidsiinayaan labadaa mid wey wa axlaahumaa murun labadooda kooda khadhaadhba kooda macaanba waa khadhaadh waa kala daran yihin kitaabkan waxaan u soo qaaday kutubta annagu aan aan yacni waxa weeye aan akhrino dadka barno haddaan uga soo qaadno tawxiidka inay ashcariyadu qaybiso ma rumaysanayaan laakiin sharxu jawharati tawxiid oo la yidhahdo tuxfatu lmuriid oo uu leeyahay ibraahim ibnu muxamedin albayjuuri oon lafdigii ka akhriyey ninkii doonoo dhexdhexaadana uu akhrin karo annaguna aan soo barannay oo markaannu ashcariyada ahayn naloo akhrin jiray tawxiidka intaasoo qaybood bay u qaybin jireen intaasoo qaybood bay u qaybin jireen waxaan uga baahannahay inay ka jawaabaan qaybahaas xaggay ka keeneen maxaa looga warwareegi annagu waxaanu leenahay istiqraa baanu ku haynaa waanu ku adkaysannaha inaan qaybinnay laakiin inay yidhaahdaan madhabkoodiiba inay inkiraanba maanaan qaybinin beri baana ka nahay laa ilaaha illa la waayo ashcariya ma tiidin yaa imaa inaydaan garanayn yaa imaa inaydaan ahayn labadaa mid wey ashcariyadu way qaybiyeen kutubtoodao dhan bayna ku taalla xataa mukhtasaraadka mutuunta ah bay ku taalla wax kale iska daayeen inay ashcariyadu tawxiidka qaybiyaan oo intaasoo qayb u qaybiyaan bayjuurina saddexdaa qaybood buu qaybiyey qayb walbana haddana qaybo kaluu usii qaybiyey ka jawaaba waa idinka baahannahay ha wareegaysanina waa ka gudbayaa iimaanka gaalada loo diiday iimaanka gaalada loo diiday seebaa mushrikiin loogu magacaabay iyagoo iimaan le ilahay baa ku magacaabay wamaa yu'minu aktaruhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun waa wowdaasi ilaa wahum mushrikuun waa xaaliya xaaladda ay shirkiga ku jiraan bay haddana rumaynayaan u fiirsada maa yu'minu aktaruhum biاllah ilaa wahum mushrikuun waalxaal annahum mushrikuuna waa tafsiirkii soomaalida way sidaa usii caddeeyaan masaladu marka xaaladda ay ilaahay rumaynayaan bay haddana shirki samaynayaan rumayntu waa tii aan soo sheegnay oo ah bacdu almasaa'il oo ilaahay inuu kownka maamulo ah bay rumaysnaayeen mushrikiinna markaa waa ahaayeen oo ilaahay subxaana wa tacala iyo addoommadiisa wax isugu darayeen waana midda ay ku gaaloobeen wey midda kaleeto sheekhii hore wuxuu yidhi waxay dhaheen alrabbu huwa alkhaaliqu almudabbiru almaaliku saasay dhaheen markaasaa wuxuu yidhi farsamo yaqaan iyo fuundi war ilaahay fuundi iyo farsamo yaqaan ha ku dhihi khada' faaxisha jiddan wey kelimatu rabbi farsamo yaqaan ma aha khaaliqna farsamo yaqaan ma aha wadaaduna ilahay baad meel kaga dhacday rabbiga haddii la fasiro maalig baa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa muslix baa la dhahaa mudabbir baa la dhahaa macaanidaasu ku yimaadaa annagu qaybintaan qaybinayna waxa weeye khaaliq iyo mudabbir iyo maalig waa hal rabbi subxana wa tacala laakiin ilaahay isagoo keligii abuu sifaat fara badan leeyahy tilmaamuu leeyahy wuxuu ku tilmaamayey inuu makhluuqa abuuro wuxuu ku tilmaamay wax walba inuu gacanta ku hayo wuxuu ku tilmaamay inuu wax walba maamulo waa tilmaamihiisii alla subxaana wa tacaala uu lahaa wey ee ma aha ilaahyo la qaybinaya ma aha midda kaleeto ruuxa wuxuu yidhi rububiya iyo uluhiya waxay dhaheen yajtamicaani wayaftariqaan kalfaqiiri waalmiskiin ma waxaa laga hadlayaa aan idin weydiiye ma waxaa laga hadlayaa kalimatu alrububiya waaluluhiya lugatan sida kelimatu alfiqiiri waalmiskiini lugatan mise waxaa laga hadlayaa rabbi iyo qaysankiisa iyo sifatiisa waxaa laga hadlayaa مثلا waxaan idin odhanayaa kelimatu اliimaan wa kelimatu اlislaam yajtamicaani wayaftariqaan ida اjtamaca اftaraqa waida اftaraqa اjtamaca bay culimmadu yidhahdaan waa kelimatu اlislaam wa kelimatu اliimaan sidoo kaleeto miskiinka iyo faqiirka macno ay isugu yimaadaanna waa jiraan labadaa kelimo hal macnoo ka dhexeeyaa jira macno mid walba gooni u leedahayna waa jira saasaa laga wadaa sidaasoo kale waxaa la mid a kelimada la yidhaahdo masalan yani aluluhiya kelimatu lilaah kelimatu lilaah macno ay gooni la taha jira kelimatu rabbina macno gooni ay la taha jira macno ay labadoodu isugu imaanayaanna waa jira waxaa laga hadlayo waxa weeyaan waa kelimaad iyo luqadooda iyo say isugu yimaadaan iyo xaggay ku kala tagaan waxaa laga hadlaya waa middaa iyadaa wey luqada carabiga ninkii yaqaanana waa yaqaanaa kelimaad waxaa jira yani baynahumaa khusuusun wa cumuumun min wajhin ay dhahaan culimmada usuulku oo meella isugu yimaada meelana ku kala taga waxaa lala aaday marka alla subxaana wa tacala baa lala aaday waxaan kaga baxayaa sheekha ayaan siinayaa
dhaqadiya bar bismillaah daqiiqadahaas iyo barkaas waxaan uga faa'iidaysanayaa sida sheekhu u sheegay masaa-ishan waxaan doonaynaa si cilmi ah in loo soo bandhiga masaa-isha oo masaa-isha si cilmiya aan uga hadalno wadaadka sheekh maxamed dhagax buur wuxuu yidhi taqsiimu tawxiid wuxuu bilowday qarnigii toddobaad baan jeclahay inuu yidhi ama sideedaad oo waxaa bilaabay ninka la yidhaahdo ibn tayma ibn taymah buu yidhi ibn taymah lama yidhaahdo sheekh alislaam ibnu taymiya ayaa la yidhaahdaa waxaa weeye taqsiimka tawxiidka ma bilaabin ibn taymiya sheekh alislaam ma bilaabin taqsiimka tawxiidka markay firaqdu bilowdeen oo murji'a timid oo jahm ibn safwaan samarqandi uu yimid oo ay bilaabeen ninkii la dhihi jiray camr ibni cubayd iyo raggii la midka ahaa ay bilaabeen sifaatka ilaahay in la inkiro ayaa culummadu bilaabeen adilo badanna wakhtigaan ii saamaxayne waxaan hayaa taabiciintii oo ka hadlahaya aqsaamtan tawxiidka shardi maahan inay yidhaahdaan tawxiidku wuxuu u qaybsamaa rububiya iyo uluuhiya iyo asmaa wa sifaat laakiin way ka hadlayaan waxay leeyihiin tawxiidullaahi fii asmaa'ihi wa sifaatihi sidaasay ka cabirayaan in ilaahay
fadlkum aamusan yar waxaa weeyaan labadii saacadood oo mas'aladaasay tow lagaga doodayey waxaa ka hadhay shan iyo toban mirir oooo wadaadahan iyo shan iyo toban mirir wadaadahan marka waxaan istusnay haddaan hadda bilaabno inaan ka dhammayno ayay ficnaan lahayd laakiin ma dhammayn karno salaadda naga soo gelaysaa ayaa naga soo dhexgelaysaa waan dib baan u dhigaynaa sideedda saac iyo barka ayaa sideedda kamil ba laa ya sheekh nus saac nus saac baad u baahantay khamsata cashar daqiiq wa khamsata cashar daqiiq waa samaynaa khalaas saa hadday tahay waa yahay ayaa ugu dambaysaa marka qolo kasta ha ku talo gasho hadday maaragtay waxoogaa hadal iyo hebel wax ka sheegay hebel wax ka sheegay ay wakti kaga lumaan waktigii ay pointska badan ku sheegi lahaayeen oo dadka waxooga dhaadhicin lahayn ayaa ka lumaya markaa ku talagala inay hadda ugu dambayso meeshaasaana ku
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين shan iyo tobanka daqiiqo oon doonayo qaarna inaan culummada ka siiyo waxyar dhowr nuqda oo jawaaba yacni hadalla hadda meesha ka soo yeerayo ayaan ayaan wax ka yar dhahaya midda ugu horreysa waxaa weeye istidlaalka aayadaha la soo deliishaday oo loo deliishanayo in ay gaalada iimaan ku qirayaan kaase waxaa weeye iddico ay lafdiga ka sheeganayaan gaalada mooyaane ma aha waxay ictiqaadsan yihiin ilahay wujuudkiisa wamaa yuminu akaruhum aayadda ay usoo deliishadeen wamaa yuminu akaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun nacam jumlada dambe jumlo xaale weeye waxaa weeye wamaa yuminu akaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun iimaan كأي كهلا وما يؤمن أكثرهم بالله أي باللسان أي كهلا يعني كشجر يعني ادعوه ذا محيي لو حديد يا هدي إيمان لقد إلا وهم مشركون إشراق ذات إلهي الله شرق لو ذات كلا عقيدة سو نافعة إيا ضارتها ونقنيا فكذلك وحاوي cibaadada oo ilaahay keyrkii la siiyona way tahay marka ilaa wahum mushrikuun haddii mar ishraak lagu caddeeyey iimaan baa qalbigooda ku sugan oo waxay rumaysan yihiin ilaahay wujuudkiisa aayadda akhirkeeda ayaa diidaya mas'alada labaad waxaa weeye midda ah in ay ashaacirada qaybiyeen tawxiidka ay qaybiyeen hadday ilaahiyaad iyo samciyaad iyo nabowiyaad ay u qaybiyeen waxaa weeye taasi ma aha tawxiidkii ilaahay oo la qaybiyey caqiidada oo la qaybiye weeye waxa addoommaha ay caqiidaynayaan wax u sugnaaday ilaah subxaanahu wa tacaala oo waxdaaniyadiisa ah iyo wax ilaahay wax u sugnaaday nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaamuhu oo bictadiisa ah iyo iimaankiisa oo la rumeeyo iyo samciyaad oo waxa qur-aanka ku sugnaaday oo yowmulaakhira uu ka mid yahay oo laga warramayo qaybta taa weeyaan amaa mid oo middaa ayade waxaa weeye waxay ku saabsan tahay caqiidadii guud ee islaamka oo la qaybinayo way taana naska qur-aanka ayaa noo qaybinaya aaminuu billahi wa rasuulihi yowma alqiyaamana waa laga warramaya ma aha taa waxay qaybiyeen ashaacirada ay tawxiidka qaybiyeen maaha midda kale ay ay yani ay konton caqiide masalan ay qorayaan ama ay ilaahay labaatan sifa ayaa u waajibtay ay leeyihiin ashaacirada ay u waajibtay waxaa weeye waa sifaadka qur-aanka ku sugnaaday ilaahay qur-aanka wuxuu ku caddaynaya inuu samiic yahay inuu basiir yahay inuu inuu mutakalim yahay inuu caalim yahay qur-aankay ku wada sugan yihiin kuwa iyaga wax la soo ikhtiracday ma aha midda kale istiqraha wax la soo wax la soo ikhtiracday taa iyada ma aha oo taqsiimka ashaacirada ay qaybinayaan ma aha mida iyagu istiqra ay kula yimaadeen tatabuc mas'alada midda saddexaad waxaa weeye istiqraha uu sheekha sheegay istiqraha waxaa weeye inuu daliil yahay lama diidano laakiin xaggee loo deliishanaya se istiqrahe la deliishanaya weeyaan haddii istiqraha tatabuca lagu gaaray aayadaha nusuusta waxay tusinayaan dalaalada istiqraha tawxiid ku sugnaanayo istiqraha tawxiidka uu ku sugnaanayo waxaa weeye marka inta la tatabucay aayadaha la fiiriya aayadaha daahirkooda wixii laga qaatay baa tawxiidka lagu sugaya amaa laakiin isugeyntooda iyo waxa aayadaha yacni tafsiirkooda ka istinbaad baa la yidhaahdaa iyo wax lamid a tawxiidkana waa tawqiifi oo adilla axaadiista iyo qur'aanka ayaa lagu caddaynaya istiqra laguma sugayo istiqraha shareecada inteeda kale daliil wuu u noqonayaa waxaana weeye istiqraha marka nooc kastaba ha ahaba ka asaga amaa tawxiidka ayaa istiqra tatabuc la fahmay oo macnaha macaanida aayadda laga fahmay baa lagu sugaya taas anagu diidannahay midda labaad waxaa weeye sheekha hadduu yidhi laa ila hadalka yaan la qalloocinin baa laleeyahay waan la qalloocinayaa oo waxaa lagu daraya yacni in culammada lagu darayo rususha la soo diri jiray laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah marka uu leeyahay sheekh taasaa lala soo diri jiray waxaa weeye nabi kasta oo la soo diro ummadda loo soo diray waxdaaniyada ilaahayna inuu ka dhaadhiciyo isaga inuu rasuulkii ilahay xaggii looga soo dirayna u yahay nebi maxamed hadduu ugu daray muxamedun rasuulullaahi nebiyullaahi muusana wuxuu ugu darayay muusa rasuulullaahi marka muxamedun rasuulullaahi ma diidayso muusa rasuulullaahi iyo waa ciisa rasuulullaahi taase waa taasan idinooga baxaya masalada labaad waxaa weeye rububiyada iyo uluuhiyada sheekha naftii wuxuu qaray in ay rububiyana macaani leedahay uluuhiyana macaani leedahay nacam waa ism waxan ilaah waa ism ilaah waa ism oo calam ah weliba calamu qalabe weeye rabbina waa ismuna min asmaaءi illahi subxaanahu wa tacaala waa laba isim musamahoodana waa waaxid macaanida ay leeyihiin waxaa weeye musamahooda weeyaan macaanida kale ay ku tusinayaan ishtiqaaqa laga soo ishtiqaaqa laga soo ishtiqaaqanayana tatasifu calaa daatin waaxida hal daat ay ku rumoobaysaa meesha wax iftiraaq oo ka soo baxaya male haddii la dhaho ilaah iyo si kasta loo raadiyo ilaah iyo rabbi baa la kala geynaya waxaa weeye iddicaa baatil oo waxaa weeye aynu nusuustana caddaynaynin weyta ayada nacam uluuhiyada iyo rububiyada ilaa hadda haddii yani waxaa weye waxay yidhahdeen waa intaa ayada dugsi loo galaa uluhiya iyo rububiya horta yaa unis baa lala xidhiiriyey waxaa weeye tawxiidun mansuubun ila ilaah buu noqonaya wa tawxiidun mansuubun ilaa rabbi buu noqonaya labay kusoo kala baxayaan lama diidi karo taa ayadana haddaan iska indhasaabaynin marka iyadoo ictiraadaad kalena ii hareen lakiin sheekha ayaa inta dambe daqiiqadaha ayaa yar isaacinaya
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولا ليال مسألة هور لهذا أنا بلابي ما هي مسألة اللي جري مسائل كم إذا مواضيع كم إذا أمان ربعنا وحكشة
ayadoo wakhtigu uu yaryahay waxa weeye waxaanu ka hadlayno waa masale tawxiid ah waa caqiido waxaan doonaynaa markaa masalada markii laga hadlayo diintu waxay ku soo degtay oo ku socotaa luqada carabiga lafdiga markii la sheego in lafdiga carabinimadiisa macnihiisana looga dhaadhiciyo waa wax loo baahan yahay tan labaadna macnaha ka laasimayo o ka ratimayo in la sheego ayadana waa muhim meeshan waxaa yaallo oo annagu aanu ku haysanno nimankan waxa weeye tawxiidka oo loo qaybiyo uluuhiya iyo rububiya tawxiid asmaa wasifaat wax waa tirada aqsaamta yacni tawxiidka la qaybiyo saddex laga dhigay waxna waa yacni lafdiga iyo nisbadiisa la nisbaynayo uluuhiya macnaheeda uluuhiya macnaheeda lafdiga waxa la yidhaahdo bal waxa uu yahay lafdigu waa loo baahan yahay allah inuu ilaahay yahay waanu garannay oo huwa rabbi uu yahay allaahu rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin laakiin lafdigan allaah ah muxuu ahaa asalkiisu intee ka yimid waa wax loo baahan yahay rububiya rububiya markii la yidhaahdo lafdigan rububiya masder miyaa horta muxuu yahay waa isweydiin yaa unisbaa ku jirtee macnaha uu keenayo waa max uluuhiya iyo rububiya waa macna loo baahan yahay inaa laga qanciyaan rabnaa markaanu ku leenahay tawxiidka macnihiisii ma aana fahmin aad u qaybisay noo fasir markaan ku leenahay lafdiga carabinimadiisa caddee ishtiqaaqiisa meesha aad ka keentay sarfiga muxuu ahaa wasankiisa ficilkiisu muxuu ahaa mastarkiisuse muxuu yahay mucaddo miyaa mise waa laazim yaa unisbaa ku jirtee maxay tahay yaa unisbadan maxay faa'iideynaysaa maxayse keenaysaa waa mid loo baahan yahay rububiya uluuhiya iyo rububiya markii la yidhaha sidaa loo qaybiyo oo lafdiga yaa unisbaha lagu daro macnihiisa markii la fasiro taqaayur baa ka imaanaya taqaayur baa ka imaanaya ninkii luqada carabiga yaqaanana wuu dhadhaminayaa uluuhiya iyo rububiya wuu dhadhaminayaa tan lagu daafacayo oo qismada laleeyahay ashcariya laga helay aan fasirno iimaanka iyo waxididda ilaahay la waxidayo oo loo qaybinayo rububiya iyo uluuhiya iyo iimaanka waa kala yihiin rumaynta markii ay qaybiyeen ashcariyo ay qaybiyeen ma tawxiid laba ahoo midna rububiye la yidhahdo midna uluuhiye la yidhahdo miyay u qaybiyeen ooma isa qaybinin tawxiidku waa hal ilaahay daatadiisa sifaadkii ay lahaayeen oo ilaahay u waajibayey ayagoo weliba aan xasrinin oo bacdu sifaati alwaajibati lilaahi ilaahay ay yidhaahdeen yay wax ka miisaaliyeen oo samcigii iyo basarkii iyo qudradii iyo kalaamkii ay yidhahdeen ma aysan dhihin tawxiidu alqudriya tawxiidu alkalaamiya tawxiidu alsamuuciya ma aysan dhihin taas waa laga rabaa ayaga tawxiid yacni loo nisbeeyo samci tawxiid loo nisbeeyo ilaah yacni kalaam ma aysan odhan ee sifaadka ilaahay uu lahaayoo u waajibay ayay bacdi ka sheegeen tan kale qismada tawxiidka oo la leeyahay qiyaas ba yacni waxaa ku sugnaaday wuxuu ku sugnaanayaa istiqra alistiqra aan cilmi usuulka u noqonne alistiqraa ma masaa-isha furuucdaha loo deliishadaa mise mid mid kuwa usuuligaa lagu lagu saleeyaa waa wax la isweydiin karo alistiqraa marka waxa weeye tawxiidka uluuhiya iyo rububiya macnaha ay keenayso macnaha ay keenayso in la caddeeyo in la caddeeyo taasaanu doonaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur'aanka markuu ka warramayo nuqdo kale nuqdadaa waxaa weeye waa miduu hadda sheekhuu ka warramayey haddii la yidhaha tawxiidku waa labo oo ah aanu milicsanayno aayaadka macnahooda intaanu fiirinno istiqra horta lama yidhahdee istimbaad baa la yidhahdaa macaanida aayaadka lagala baxaye haddaanu nina aayaha waxaan ka istimbaadaynaa in tawxiidku rubuubiye uluuhiye uu yahay gaaladuna midka rubuubiyada ay yaqaaneen iimaansa uuna u noqonin waxay noqonaysaa iqraarun biana alkufaara lahum iimaan gaaladu inay iimaan leeyihin baa meesha ka soo baxaysa gaaladu inay iimaan leeyihiin yaa ka dhalanayso maxaa yeelay yacni aayaduhu ma waxayna tusinayaan qoladan mushrikiinta ahoo carabta ah markii xujada lagu oogey xujada markii lagu oogay oo yacni wax ay ku jawaabaan ay waayeen inay yidhaahdeen allah mise waxayna tusinaysaa iimaan taas waxaa fasir u noqonaysa labadaa midda ay tahay tawxiidka ay islaamka ku soo gelayaan ma uu kama sugnaanin rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh gaalada qofka soo rumeeye oo iimaan la yimaado oo iimaankiisa uu aqbalay ma aha midii rubuubiyada ahoo aad taqaanee uluuhiya lagaa rabaa tawxiid ululuhiya ma uusan dhihin nabigu hadday gaalada agtooda caam ka ahay tawxiid rubuubiya ay yaqaaneen mid iimaanka ka deeqayana uusan ahayn oo kaafinayo uusan ahayn waxaa loo shardin lahaa tawxiid rubuubiya inay qiraan tawxiid ululuhiya inay qiraan mana sugnaanin taas wax sugnaatay maaha waxay noqonaysaa marka gaaladu iimaan bay lahayd beenin qur-aanka la beeniyaa ka imaanaysa maxaa yeele qur-aanka ilaahay wuxuu ku caddaynayaa aktara min mara inay gaaladu gaalo ahaayeen oo mushrikiin ahaayeen oo naartana ay ku waarayaan mukhallidiin fi naar ilayhi marka waktiga ayaa gaaban waxaan kaga baxayaa sheekha insha allahu tacaala
hadal walaalkay walaalkay faarax uu yidhi waxaa annaga cahdi noo ahayd mas'alada ilaa amal dhinac laysula raacayo aan laga gudbin waa ballana isku ogeyn bay taasi ahayd mas'alada lagu jirana isaga oon muxuu ahaa ama dhinac laysula raacin ama qolo ayna raacin in masale kale loo gudbo horta ballantanada ma ahayn taas intaasaan kaga guda masaa'isha uu yidhi laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah waa khalad walaalkay ma aha nebigii la arkaba marka la soo dirayo waxaa lagu laazimin jiray nebiyullaahi moxamed hadduu u yimaado maanta inuu rumeeyo nebigii la arkaba waana aayad qur'aana midda aad tihi waxaa weeye inagoo hor joogna yaa laysku keen been yaana lagu been abuuranna aad tihi been abuurad ma aha tawxiidu rubuubiya bal macnaheeda ii sheeg muwaxid iyo tawxiidu rubuubiya waxay kala yihiin bal adiga waa yahay kala sheeg waa yahay marka labadaa masale unbaan rabtay unbaan rabay inaan ugu noqdo
midda halkaana bismillahi raxmaan raxiim wax kale ma jira carabiga ee hal la saxo uu sheekhu yidhi waxaad sheeganaysaan inaad carabiga ku fiican tihiin oo taqaaniin baad sheeganaysaan weli hadda annagu masjidka kama anaanihin annagu carabiga
waxay ila tahay ma nidaamkii hore oo inoo yaallay daqiiqa masalooyinka mar ah ma nidaamka hore inoo yaallay misena haddana in guddigii yaraa aad kaga wada hadli laga wada hadli doona waxaa nidaamka hore inoo yaallay mas'ale kasta laba saacadood ayaa u xadidineed inay ku dhammaato marka tii un baan haddana aniga aan hirgelinayaa laakiin waa wixii kale waa gadaal baa laga hadli karaa horta waxaa weeyaan munaaqashada dadka annaga meesha isku yimid dadkan dhallinyaradan meeshan dadka meesha jooga dhallinyara u badan oo cajalada iyo wax kasta wataan waa dad cilmi doonayo munaaqashadan hadda maanta ka socotana wax weyn baa nagaga kordhay annagoo dhanbo markaas sidii loo wadi lahaa laakiin xoogaa yar aan ilaalinna waxa yaryarkae oon ishiirka ahayn oo arrimaha halbowlaha ahayn oo idinkaa isku turtuuraysaan naga daaya dad odayaalla wadaaddaha tihiin waxaana loo baahan ya inaad annaga masel fiicanna tustaan kaagii xag
بسم الله واصين كل واصين بسم الله waxaan markii hadda hadalku iga go-ay ka hadlahayey in aqsaamta tawxiidka iyadoon culummadu dhihin saddex hebel iyo hebel iyo hebel weeye in kutubta ay ka buuxdo qarnigii sideedaadna uusan bilaaban bal waxaa weeye ay bilaabdeen laga bilaaqsaamtu la bilowdeen markay firaqdu bilowdeen waxaan halkan idinku hayaa moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma alimaam oo ka hadlahaya asmaada ilaah iyo sifaadkiisa qofka beeniyaa inuu gaal yahay waxa weeye marka waxay u cabiri jireen tawxiid ullahi fii asmaa'ihi wa sifaatihi walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha waxa weeye marka tawxiidkaanu tawxiid ilaahay mid weeye saddex ilaah ma jiraan ilaahay mid weeye ilaahay asagoo mid ah huwa alilaahu huwa almacbuudu weeye wa huwa alrabbu fii afcaalihi khaaliqa weeye walahu alasmaa'u alxusnaa wasifaat alculaa waxaaba ka hadlay oo ibn taymiya sheekhu sheegay ka hor ibni mandah oo qarnigii afraad weeye saddex boqol iyo toban buu dhashay ka horna waa ka horreeyeen mas'alada ku saabsan istiqraha isagoo aan laysku diidanayn istiqraba adoon aadin aqsaamtan tawxiidka qur-aankaa ka hadlaya qur-aankaasaa u qaybinaya qur-aankaa wuxuu u qaybinayaa mas'alada maantao dhan lagu doodahayo gaaladu markay rubuubiye rumeeyaan iimaan juz min aliimaan way haystaan laakiin waa ku naar muteen waana ku gaaloobeen qur-aanka ilaahay baa sheegaya aayaadkaa sheegaya waxaa weeye nebiguna waa ka hadlay calayhi salaatu wasalaam kolkay aayaddu soo degtay oo ay ilaahay yidhi caza wajalla kuwii ilaahay rumeeyey oon ku dheehin iimaankooda dulmi saxaabadii waatay argagaxeen oo waxay yidhahdeen yaa rasuula allah mid aan naftiisa dulmin miyaa nugu jira sidaad u fahamteen ma ahan buu yidhi waa dulmigii ma arkaysaa uu ka hadlay alcabdu saalix waxaa weeye dulmigu halkaan shirkiga weeye marka waxaa weeye ayaga oo ilaahay rubuubiyadiisa rumaysan inuu abuuro oo irsaaqo ayay ilaahay la wadaajin la wadaajin jireen uluuhiyadiisa ayay la wadaajin jireen kayrkiisa marka walaalayaal waxaa weeye dadka muslimiinta ah oo meesha joogana waxaan u sheegaynaa annagu waxaan u taagannaha laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah allah waxaa weeye sifana way noqonaysaa marka la yidhaahdo rabbi la yidhaahdo laakiin tawxiidka aqsaamtiisa in la qaybiyo hadda shiikha shariifku khayr allah siiye wuu qirtay wuxuu ashaaciradu maanta hore culimmadu waxay lahaayeen ma qaybin tawxiidka ashaaciradu sheekhu wuxuu yidhi caqiidadu way qaybiyeen ilaahiyaad bay u qaybiyeen nubuwaad bay u qaybiyeen samciyaad bay u qaybiyeen waa kitaabkan wey maanaan qaybin annagu ilaahiyaad maxay tahy waa wuxuu leeyahay sheekhu wuu sharxayaa ilaahiyaadka waa taqsiimkaad idinku qaybiseen annagu waxaan idin leenahay abulxasan alashcari saddex marxaluu soo maray mar wuxuu ahaa muctazili marna wuxuu ahaa oo markuu abu cali aljubaa'i wax baray odagii hooyadii qabay marna dood buu ku jiray markii saddexaadna sunnadu u soo laabtay waana ka hadli doonaa maqaalaat alislaamiyiin waاkhtilaafu اlmusalliin buu ku soo laabtay iyo alibaana can usuul diyaana diintaydu waa taas salafku leey tii axmed ibnu xambaliya weeye shaafici maalik ibn anas annaga waxaan idin leenahay kitaabka iyo sunnada mas'aladan tawxiidka iyo iyo taqsiimkooda taqsiimku laa mushaaxata fi اlisطilaax xadiidku xasan iyo daciif iyo mawduuc buu u qaybsamaa culimmadii baa qaybisay markii fidnadii timid waxaa weeye allah waa mid weeye tawxiidkuna saddexdaan qaybood bal qaar baa alxaakimiya ku dara hadda oo yidhahda tawxiid afraad baa jira culimmadii hore qaar baa ku dara tawxiid alxaakimiya laa mushaaxata fi listilaax allah mid weeye aqsaamta tawxiidkuna tan weeye waxaa laynaga rabaa dhammaanteen inaan taxqiijinno aqsaamtaas waana meesha aan u geli doonnaa hadda sifaadkii baan geli doonnaa bacda salaadka insha allahu tacaala
bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa saddex qodob keliya inaan ka hadlo qodobka saddexaad waxaa weeye shuhuba ay culummadu ka tageenoo ah oo sheega dhagabuur ka hadlo ay ahayd gaaladu imaankay rabbi rumeeyaan waxaa miday been ku sheeghayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aankiisu ku caddaynaya inay iimaanka ikhlaas ka sheegeen oo aynay rumeeyaan rububiyada faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiin lahu diin waidaa hashiyahum mawjun kadulali dacaw allaha mukhlisiina lahu diina falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun gaaladu tawxiid rubiya ikhlaas bay ka ahayd run bay ka sheegeen way aaminsanaayeen marka inaad ku dirto oo tiraahdaa been bay sheegeen waxay been ka sheegeen xagga ficilka iyo falkay been ka sheegeen ama inuu ilaahay keligii yahay oo asagu rasaaq yahay oo asagu fataax yahay oo muxyi muu yahay run bay ka sheegeen wamaca daalika gaalay ahaayeen ikhlaas ilahi baa ku sheeginaya ikhlaas ka sheegin iimaanka markay dhibaato qabsato ta saddex labaad waxaa weeye sifaadka laftirkoodaad qaybiseen idinku oo u qaybiseen sifa macnawiya iyo sifatu macna iyo sifaat salbiya iyo sifa nafsiya iyo sifa ficliya iyo sifa jaamic intaas u qaybiseen xaggee ilaahay ku sheegay sifa nafsiya ama sifa jaamica ama sifa ficliya ama sifatu macna macnawiya intay ku sheegi lahay sifatu macaani ilahi xaggee ku sheegay nebi maxamed xaggee ku sheegay salafka lagama hayo abulcaliil jubbaa'i baa u horreeyey nin sifaatkan qaybiya oo qaabkan u qaybiya abulxasan alashcari xilligaasu ka qaatay marka inaad ku oradaan ummaha taqsiimka weyn xataa sifaadkaad qaybisaan sifaadkaad ilaa lix u qaybisaan sifa nafsiyana haddii la arka xagga istilaaxa iyo mutakalimiinta la fiiriyo waa sifa aan jirin sidaduba waana ishraak billahi subxana wa tacaala sifa nafsiga waxaa loo yaqaanaa ruuxu markuu sifa kula wadaago ood insaan wada tihiin ama xayawaan wada tihiin sifadaad gooni kala tahay baa sifa nafsiya la yidhahdaa ilaahay khalqigiisa wuxuu la wadaaga ma jiraan wuxuu la wadaaga ma jiraan laakiin sidanasi waxa le waa sifada ilaahay makhluuqaadka ka saaraysa muxuu horaa ilahay la wadaag makhluuqaadaas ma jiraan wey ta labaad ij- ta saddexaad waxaa weeye iska badaa istiqre ijtihaad inuu ka bannaan yahay tawxiidkaad qabtaa idinku oo ninka muqallidka ee nebi maxamed iyo saxaabadii waxay qabeen aaminsan inuu gaal yahay ama iimaankiisa uu shaki ku jira aaminsantihiin ninka iyo nebi maxamed wuxuu qabay baan la qabaa ama saxaabadii baan ku raacay ama salif baan ku raacay anoon ka fikirin tawxiidka wuxuu nabigu ii sheegan qaatay yidhaahda iimaankiisa shaki baa ku jira aad ka qabtaan lix qowl bana ku sheegin daga shaacira maxaad u diidantay marka istiqra ijtihaad waa qabtaane wabillahi tawfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa ka jawaabi rabaa dhowr qodob baan rabaa inaan ee, hadalkii dambe aan daba galo midda gowaad horta nin meesha ka hadla waxaa ila waaqicisanaa shariifka khayr allah siiyo waa u ducaynaya maxaa yeelay mawduuca runtiisa cilmi u galay dadka yacni dooda waxaa la geli karaa markii waxaan kadaata qawaalibtii iyo mustalaxaadkii cilmiga ruuxu uu maro baa runtii yacni wixii meelaad ka abaarteeli kartaa laakiin hadalku hadduu uun kor wareegaysto meelaad ka abaarteeli maysa soomaalidu waxay dhihi jireen ninaan shax aqooni haddaad la shaxdo waa lagu shax guuraa bay dhahay dadkii shaxi jiray horta khayr allah siiya shariifka runtii aad baan ugu bogay midda labaad een, wuxuu yidhi iimaankay gaaladu sheegteen zacmi bay ka ahayd oo sheegad bay ka ahayd xaggeed geynaysaa قول الله تبارك وتعالى يا لقد علمت ما هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لقد علمت لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فرعون بلقوله لقد علمت مزعم با مدلوات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا استيقان ويقين ويهفصدين مزعم با فإن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نبي مبي أديك ويكو يقانا لكن آيات كلها بيديدين الله سبحانه وتعالى لمن كوا يقانين قرآن كان إنه شيء قال هذا شوغن إله ويقانا سبحانه وتعالى وكان تصالحه كان قال حتى هو الثاني كين يكون نول هذا ترى هذا إلهي وكو شيء سلانا مد مد أسوي مد لواد وحا بعدي هذا الله اسكهر يمد بعلمه كو هذلين أي دحدو ذا وان دون إيران موجي مد كواد وحوي sheekh dhagaxbuur wuxuu inkiray istiqra maba jiro buuri shariifku khayr allah siiya waa ka waaqicsanaa wuxuu uhi istiqra waa jiraa waa runtii ha istiqra waa jiraa waa daliil sharci ah ha ahaatee waxaa ku waafaqay alakh magaciisa ma aqaano saalix baa ku waafaqay waxaase uu shubho ka geliyey istiqraagu xaggee buu daliil u noqdaa su-aal noocaas soo jeediyey kutubta usuululfiqiga ku laabta kutubta usuululfiqiga ha lagu noqdo almustasfa lilghazaali كتابك الرازي كتابك نيكلا إلى دمارتي ابن حزمي كتبت أصول الفقه كلابت الاستقراء ودليل الشرع أو جميع مسائل الدين وكل كل لو دليل شنكري هل أقول لابت مسألة ذلك توحيدك ونقول كراب بل إسكوا دافه يعني اجتهادك إنه جالي كرا توحيدك بي قوانا شاعر وزيدوا الشيء على حسن مسألة لا بعد وحوي توحيدك قيب انتي سايدنا لقو كلا تقيب وهذا هو روح إلى هذا الأشاعر توحيدك ما قيبين إنه لا إله إلا الله وأكون دقنه shariifku waa ka waaqicsanaa khayr allah siiya wuxuu hi way qaybiyeen laakiin qaybintay qaybiyeen caqiidaday ahaydee tawxiidka ma ahayn maalfarqu bayna altawxiidi waalcaqiida ha fanni way waxani haddaad tawxiid ku magacowdana waa fanni haddaad caqiida ku magacowdana waa fanni waxaad qaybiseen waa fanni qaybintii marka horta ogolaadaha inkirina markaa kadibna difaaca oo wixii aad u deliishateen baatil ha ku difaacinina ku difaaca xujo u keena oo aayar waxaad tidhahdaan istiqraa baa daliilu ah markaa kadibna na qanciya sidaan anagu wax u keenayno midda kaleeto waxa weeyaan istiqraaga tawxiidka in loo daliishan karo waan soo sheegnay waxaan iyadana kelimo ka leeyahay nisbadii ahayd macna aluluhiya ha naloo fasiro oo rububiya ha naloo fasiro waan fasirnay laakiin min annaaxiya alugawiya marka luqada marka loo laabto alilaah waxaad tidhaahdeen waa lafdi calam ah alilaah laysa bilafdin calam lafdi calama ma aha alilaah allaah baa lafdi calam ah farqun bayna alilaah waa allah ilaah xagga macnaha farqi baa udhexeeya ilaah waxaa sheegtay makhluuqaad fara badan ilaahna macnaheedu waxa bimacnaa macbuud saas daraaddeed baa kelimatu tawxiid waxay anfiday laa ilaaha ila allah macbuud ma jiro xaq lagu caabudoon alla ahayn marka ilaah kelimo calama ma aha ishtiqaaqeeduna waxaa laga keenay min alaha ya'lahu ilaahan baa laga keenay halkaa way ishtiqaaqeen waa masdar la nisbeeyey uluuhiyada nis markii la nisbeeyena uluuhiyadu allah wuxuu yidhi waxay keentaa taqaayur bay keentaa ma keenta taqaayur haddii aniga maalan cadiin la ii nisbeeyo oo dheeri la ii nisbeeyo oo la ii nisbeeyo naafannimo la ii nisbeeyo ma tacadud bay keentay maya ilaahay in rabbinimo loo nisbeeyo cibaado inuu keli leeyahay loo nisbeeyo abuurka inuu keligii leeyahay maamulka loo nisbeeyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa inuu keli yahay loo nisbeeyo ma waxay keenaysaa ilaahay inuu tacaduday kelimatu nisba ma keento tacadud ma keento laa luqatan wala isdilaaxan meelay ka timid anugu kole ma garanayo midda kaleeto gaalada haddii tawxiid iimaankay sheegteen ay mu'miniin ku noqon lahaayeenoo rubuubiyaha ay yacni una tawxiidkaasi ku filaan lahayn waxaa loo shardiyayn lahaa buu yidhi in ay yacni tawxiidululuhiya la yimaadaan oo imise aayadood baa u shardiyaysay imise aayadood buu ilaahay ku qiray maadaama aynan cibaadada u gooni yeelin inay mushrikiin yihiin saas way macnaha allah allah allah qiritaankan faraha badan idinkuma filaan layihi waxaa idinku filan inaad ilaahay u gooni yeeshaan baryadiinna cibaadadiinna waxweydiisigiinna kaalmo dalabkiinna yani sujuuddiinna salaadiinna inaad ilaahay u gooni yeeshaan taasaad mu'miniin ku noqon kartaan taa haddaad inkirsantihiin waa gaalo wey warka murtidiisu waxa weeye walaalaha intaan ka qancin karnay waa ka qancinay qaybinta tawxiidku say ku timid sababkii keenay goortay bilaabatay waxa adillo u ah waanu keennay laakiin ilaa iyo hadda waxaanan ka haynin taqsiimkay tawxiidka ku qaybiyeen ashaacira inay naga qanciyaan qaar ka warwareega oo yidhahda maba jiraa iyo qaar yidhahda waa jiraane laakiin maaha haddii la yidhaahdo nubuwaad iyo waxay ku kala saabsan tahay ilaahiyaad iyo samciyaad iyo asmaada maxaad ugu qaybiseen ilaa intaasoo qaybood maxaad ugu qaybiseen waa magacyaha ilaahay wax su-aal u baahan inaad si rasmiya uga jawaabtaan ha asmaada iyo sifaatka sifaatkan dhela sifaadka maxaad intaasoo qaybood ugu qaybiseen wixii marka waa masale cilmiya waa masale qayb aqbalaysa waxaa loo qaybin karaa afartaa ka badan toban baa loo qaybin karaa si dadka loo sii fahansiiyo waxan waa culumta wey culumtu sidoodaba qaybo badan bay aqbali kartaa kolba waxay ku xidhan tahay ruuxaad wax fahansiinayso qaybo fara badan si uu wax u fahmo sidaa daraaddeed baa iimaanka isagoo hal mid ah buu haddana ilaahay wuxuu yidhi iimaanku arkaantiisu waa lix islaamka arkaantiisu waa shan haddana maca dalik kulli waxay isugu imaanaysaa aliimaan bay isugu imaanaysaa taqsiimaadkan marka shareecadu samaynayso ama culimadu samayn naxwadii baa lagu sameeyey usul fiqigii baa lagu sameeyey musطalaxii baa lagu sameeyey tawxiidkii baa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey caruudkii baa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey xataa maaragtay yani yani culumtii falsafadaa lagu sameeyey culumta maadiga bini aadamku barta ee sayniska iyo jugraafiga iyo taqsiimaad leh taqsiimka sidiisaba ujeeddada laga leeya waxa weeye in dadka ku maqlayo wax la fahansiiyo culimmaduna waxay yidhahdaan laa mushaaxata fi lisilaax wixii lagu heshiiyo oo dadku ku heshiiyaan oo ujeeddadu ay tahay in wax lagu caddeeyo ceebayn ma leh ceebayn male masaladu waa masale saa u fuda aniga waan la yaabay markii masalada lasoo qolodhiyay taqsiimu tawxiid baa laga doodayaa tana wadaadadu maxay sheegi doonaan baan lahaa waxaan la yaabanaa un baana dhacday taqsiimu tawxiid qoladani waa qaybisay qolada taqsiimaadku dhib ma laha wax mushkila ah ma laha wixii inuu daliilku fadhiya unbaa rasmiya daliilku ku fadhiyana waa kaa aan sheegnay alistiqraa wey waa daliil culimmadoo dhan ogol yihiin ka xoog badan aaxaadu aladilla aayad keligeeda xadiis keligii waxaa ka xoog badan intaasoo aayadoodoo isu tegey intaasoo xadiisoo isu tegey oo hal macno faa'iideeyey istiqraagana macnahaasa la yidhaahdaa halkaasaanu ka qaadannay ilaahayna waxaanu qabnaa inuu keligii yahay cibaadadiisa keli u yahay oon lala caabudi karin cin kale qubuur lala caabudi karin mayd lala caabudi karin cid kale wax loola wadaajin karin afcaashiisa iyo rabbinimadiisa inuu keli ku yahay oon kownkan lala maamulin asmaadiisa iyo sifaadkiisa inuu keli ku yahay oon cidna ku shabihin alla subxaana wa tacala cidina uma eka laysa ka midlihi shayun wa huwa samiicu lbasiir keli buu ku yahay alla subxana wa tacala intaasba waan ku keli yeelaynaa rabbi subxana wa tacaala wabillahi tawfiiq
balin yar fadhiya waxaan waxaan isku soo noqonaynaa sideedda iyo barka maxaa dhe waanu yar diblacnay hadda markii la tukadana kulley qadaa la doonanaya markaa saacad keliya salaadii iyo qadadii inayn ku filnayn bay noo yaraa masalada ku xigtaan idiin sheegayaa waa mawluud masalada ku xigta waa mawluud waxayna bilaabanaysaa siddeedda saac iyo barka markaa soo tuk aan tukanno markaa soo qaday aanu sii imaano waad mahadsantiin